alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin sala allahu cla nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbih slama tasliima kasiira wa canhu ay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahay la jirkiisa sala allahu calayhi wasalama bidacwatin casuumad baanu ku wehelinaynay wa rufica ilayhi waxaa loo kor yeelay oo loo dhiibay addiraacu tagoogta wa kaanat tucjibuhu waxaanay ahayd mid cajabgelisa oo uu jecel yahay fa nahasa minhaa waxa uu markaa ka dhadhamiyey nahsatan rurhmo ama maaragtay dhadhama ayuu ka dhadhamiyey nahasa kelmaddaasi bisiin wa akhada biatraafi asnaani yacnii ilkihiisa caaradooda markuu sidaa wuxuugaga qaato ayaa la ydhaha nahasa nahashaa iyadu kadu ka duwan oo uu ka afku ka buuxsaday weeye wa qaala waxaanuu rasuulku idhi ana anigu sayidunnaasi dadka ka ugu mudan baan ahay yowma alqiyaamati hal tadruuna miyaa garanaysaan mima daaka kaasi waxa uu ku dhacay yajmacu allaahu ilaahay wuxuu soo ururinayaa alawaliina waalaakhiriina kuwii hore iyo kuwa dambaba macni dadkao dhan fii saciidin waaxidin meel keliyoo bannaan wayanduruhum wuu eegayaa annaadiru ka eegaya wayusmicuhum waanu maqashiinayaa addaaci ka dhawaaqaya watadnu minhum shamsu cadceeduna way u soo dhowaanaysaa fayabluqu nnaasu dadku waxa ay gaadhayaan min alqami murugada xaggeed iyo walkarbi dhibaatada xaggeeda maa laa yutiiquuna waxaanay awood ahayn walaa yaxtamiluuna qaadina ka rahayn maalin aada iyo aada u dheer oo konton kun oo sano inay tahay rabbi ku sheegay ayay taagnaanayaan dhibaatooyinkuna way badan yihiin cadceeddana saasaa loo soo dhowaynayaa ilaa miil in la eg la soo jirsiiyo waanay dhididayaan weliba dadku wayaquulu nnaasu dadku waxay odhanayaan alaa tarawna miyaydaan arkahayn ilaa maa antum fiihi waxaa ku dhex jirtaan ilaa maa balaqakum waxa idin soo gaadhay miyaydaan arkahayn alaa tanduruuna miyaydaan markaa ka fikirahayn ama aydaan eegahayn man yashfacu lakum cid idinka ergaysa ilaa rabbikum rabbigiin si meeshan laydinka dhaqaajiyo laydinkala xukumo wayaquulu bacdu nnaasi libacdin dadka barhkood baa barhka kale ku odhanaya abuukum aadamu aabbihiin aadam weeye macniika waxa weeye ay tahay inuu ilaahay idinka ergeeyo waya'tuunahu way u imanayaanoo fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa aadamu aadamow anta adigu abulbashari basharka aabbahood baa tahay inuu markaa waxa weeye u debco oo waxaanay weydiisan doonaan uu ka aqbalo darteed ayay aabbanimadii ugu sheegayaan waayo sha'niga waalidka ama aabbuhu waa inuu u tudho uu u debco ilmihiisa khalaqaka allaahu allana wuxuu kugu uumay biyadihi gacantiisa wanafakha fiika waxaanu kugu afuufay min ruuxihi ruuxdiisa ayuu kugu afuufay yacnii ruuxuu abuuray oo makhluuquu kugu abuuray oo ilaahay jalla wacala loogu tiiriyey litashriif wa amara almalaa'ikata malaa'igtuna inay kuu sujuudaan buu faray oo fasajaduu laka way kuu sujuudeen wa askanaka aljannata jannadana wuu ku dejiyey arrimaha ilaahay jalla wacalaa uu siiyey waalidkii ayay ku sheegayaan ee alaa tashfacu lanaa ilaa rabbika rabbigaa miyaanad nooga ergaynahayn alaa taraa miyaanad arkahayn maa naxnu fiihi waxaanu ku dhex jiro iyo wamaa balaqanaa waxana soo gaadhay ee dhib ah wa qaala wuxuu yidhi yacnii odhanayaa nebi aadam ina rabbii rabbigay qad qadiba ina rabbii rabbigay qadiba wuxuu cadhooday qadaban cadho lam yaqdab qablahu milahu hore iyada oo kale aan u cadhoonin walaa yaqdabu bacdahu milahu dabadiina iyadoo kale aan u cadhoon doonin wa innahu nahaanii waxaanu ilaahay iga reebay canishajarati geeddii buu iga reeba wa casaytu waan caasiyey nafsii nafsii nafsii waxaa ku bannaan ciraabo kala duwan bay ahlulcilmigu sheegaan waxaa ka mid a in laydhaha nafsi ay tastaxiqu an yushfaca laha naftaydaa u baahan ama mutaysata in loo ergeeyo inaan anigu ergeeyo iska daayo marka iyadoo ilaahay jalla wacalaa uu ka toobad aqbalay oo arrintaasi uu ka soo noqday ayuu haddana taa dembi ka dhigaya uu leeyahay darajadaa sare maan maaragtay mutaysan idhabuu ilaa hayrii kayrkay u taga idhabuu u taga ilaa nuuxin uu nuux u taga waya'tuuna nuuxa nuux bay u imanayaan oo fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa nuuxu nuuxow anta adigu awalu rusuli rususha kii ugu horreeyey baata ilaa ahli lardi dhulka dadka dhulka jooga loo diray waaya marka nebi nuux calayhi salaam dadkii dhulka joogay oo dhan baa loo diray dadka dhulka joogayna wuxuunbaabay ahaayeen wakhtigaa qoomkiisii markaa xadiidkii wa kaana anabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasa wa bucidtu ila annaasi kaafa iyo xadiidkani saasaana isaga hor imanayn waqad samaaka allaahu ilaahayna wuxuu kugu magacaabay cabdan addoon oo shakuuran mahadnaq badan alaa taraa miyaanad arkahayn ilaa maa naxnu fiihi waxanaanu ku jiree dhibaataala ama alaa taraa ilaa maa balagana waxana soo gaadhee dhiba miyaanad arkahayn sow ma aragti alaa tashfacu lanaa ilaa rabbika rabbiga miyaanad nooga ergeynahay fayaquulu wuxuu odhanayaa ina rabbii rabbigay qadiba alyowma maanta wuxuu cadhooday qadaban cadho lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milah wa inahu qad kaanat lii waxaana iyaa sugnay dacwatun habaar dacawtu biha aan ku habaaray calaa qowmi qoomkayga aan ku habaaray oo wuxuu tilmaamayaa rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ama rabbi insurnii bimaa kadabuun habaarkii qoomkiisa uu habaaray buu tilmaamaya habaarkaasina muu ahayn miduu kula degdegay sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu waxa weeye daaci ahaa ayuu towxiidkiiyo xaqa ugu yeedhay maca daalik wamaa aamana macahu ilaa qaliil intaasuu sabrayuu kor iyo hoosba ugu dhigay adh iyo habeenba khayrka waxa weeye gaadhsiinayey intaa dabadeed ayuu habaaray taasuu waxa weeyaan markaa ku cudur daaranaya nafsii nafsii nafsii buu odhanaya idhabuu ilaa kayrii kayrkay u taga idhabuu utaga ilaa ibraahiima nabi ibraahim u taga fayaatuuna waxay u imanayaan ibraahiimu fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa ibraahiimu anta adigu nabiyullah nebigii ilaahay baa tahay iyo wa khaliiluhu khaliilkiisii kii uu aadkii aadka u jeclaa min ahli lard dadka dhulka jooga markaa khaliilka uga ahaa oo min ahli lardi jaariya majiruku khaliilkay ku tacalluqaya kii khaliilka uga ahaa dadka dhulka jooga derajadaasi inuu addoonku ilaahay khaliil u noqdana intaynu ognahay nebi ibraahim iyo nebi moxamed baa gaadhay calayhim asalaatu wasalaam ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaana oga erge bay odhanaya alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi wayaquulu lahum ina rabbii qad gadiba alyowma gadaban lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milah wa innii aniguna kuntu waxaan ahaa kadabtu mid been sheegay halaatha kadabaatin saddex beenood mid been sheegay baan ahaa nafsii nafsii nafsii macnii naftaydaa u baahan maanta in loo ergeeyo taydaa u baahan idhabuu ilaa kayrii kayrkay u taga beenahaasina waxa weeyaan saddex bay ahaayeenoo wuxuu ishaarayaa hadalkii uu ku yidhi qoomkiisu markay baxeen innii saqiim si uu u burburiyo asnaamtii midina waxay ahayd markii ay soo noqdeen uu burburiyo hadalkii uu yidhi kooda u weyn baa markaa ku sameeyey qaala bal facalahu kabiirum hada fasaluuhum in kaanuu yantiquun labadabaa see fii daat illaah ilaahay dartii buu u sheegay arrinta saddexaadna waxay ahayd mid isaga ku saabsanoo saara markii isagoo wata boqorkii ay ku baxeen dumarka ka qaadi jiray ragga waa kii ku yidhi waa walaashay haa beentiina may ahayne wuxuu macnihii u jeeday waa walaashayda xagga diinta weeye waayahay kuwaa kalena qudhoodu waxa weeye fii xaqiiqati lamri been may ahayn inii saqiim macni waan bukoon doonaa oo kale ayay noqonaysa qaala bal facalahu kabiiruhum haada in kaanuu yantiquun hadday hadlayaan isagaa ku sameeyey marka calaa kulli xaal arrimaha caynkaas ee xaqiiq ahaan beenba ahayn buu haddana ku cudur daaranaya idhabuu ilaa kayrii idhabuu ilaa muusa nabi muuse u tago fayaatuuna muusa muusay u imanayaanoo fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa muusa muusow anta rasuulullaahi rasuulkii ilaahay baa tahay fadalaka allahu alla wuxuu kugu fadilay birisaalaatihi risaaladihiisa iyo wa bikalaamihi hadalkiisa cala naasi dadka ayuu kaaga fadilay ishfac lanaa ilaa rabbika alaa taraa ilaa maa naxnu fiih fayaquulu wuxuu odhanayaa ina rabbii rabbigay qad qadiba alyowma maanta wuxuu cadhooday qadaban cadho lam yaqdab qablahu milahu iyadoo kale aanu cadhoonin walan yaqdaba bacdahu milahu dabadiina iyadoo kale aanu cadhoon doonin wa innii aniguna qad qataltu waxaan dilay nafsa naf lam uumar biqatlihaa dilkeeda aan lay farin nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa kayri naftaasina waa ninkii markaa dee qibdiga ahaaye oo feedhay ayaa uu ka soo noqday markaa ilaahay uu dembi dhaafka ka weydiistay nin gaalu ahaa haddana waxa weeye dilkiisa iyadoon dee loo idmin ama loo ogolaan buu dilay sidaa awgeed baa adduun iyo aakhiraba waa ka sheekh islaam yidhahda arrintaa dembi buu ku tiriyey fawakazahu muusa faqadaa calayh idhabuu ilaa kayri idhabuu ilaa ciisa ciise u tago fayaatuuna ciisa ciise u imanaya fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa ciisa ciise w anta rasuulullahi rasuulki ilaahay baa tahay wa kelimatuhu kelmadiisii baa tahay alqaaha uu ku wajaha ilaa maryama ee uu siiyey wa ruuxun minhu baa tahay ruux xagga ilaahay ka ahaato ilaahay u uga ahaatay xaggiisa khalqan wa iijaadan ilaahay abuuruu jirsiiyey wa kallamta naasa dadkana waxaad kula hadashay filmahdi xoolka ishfac lanaa noo erge ilaa rabbika rabbigaa nooga erge alaa taraa maa naxnu fiihi waxaanu ku jira miyaad arkahay fayaquulu wuxuu odhanayaa ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milah walam yadkur ma sheegin denban dembi isagu ma sheegin nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa hayri kayrkee u taga markaa riwaayadani saasay leedahay walam yadkur denban laakiin riwaayad kalea sheegaysa inuu odhanayo inuu cubidtu min duuni illaah ilaahay sokadii baa la caabuday ilaahay sokadii baa la caabudo dadka qaar ayaa waxa weeye aniga markaa ilaahiga dhigtay oo xaqdarre igu caabuday taasuu markaa waxa weye ku cudur daaranaya idhabuu ilaa muxamedin muxamed u taga sala allahu alayhi wasalam fayatuuna muxameda nebi muxamed bay umanayaan sala allahu alayhi wasalama wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray fayatuunii way imanayaan fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa muxamedu anta rasuululahi rasuulki ilaahay baa tahy wakhaatamulambiyaai ambiyada kii lagu khatimay baa tahay waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara ilaahayna dembigaaga hor iyo kaaga dambaba wuu ku dhaaf ishfac lanaa ilaa rabbika alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi faanaliqu waan tegayaa buu rasuulku uhi faatii waxaan imanayaa taxta alcarshi carshiga hoostiisa oo faaqacu waan dhacayaa saajidan lirabbii rabbigay xaalaanu sujuudsanay uma yaftaxu allaahu calaya ilaahay wuxuu ii furayaa min maxaamidihi xamdiyaalkiisa wuxuu iga furayaa iyo wa xusni hanaa'i calayhi ammaanta aan ammaanayo ee fiican shay an shay shaygaasoo lam yaftaxu aanuu furin calaa axadin qabli cidiga horraysay uma yuqaalu dabadeeta waxaa la odhanayaa yaa muxamedu muxamedo irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad sal weydiisa tucطah waa lagu siin washfac ergee tushafac waa lagaa erge aqbali faarfacu ra'si masaxgan kor u qaadaya faaquulu waxaan odhanayaa ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi rabbigayo ummadayda rabbigayo ummadayda i badbaadi fayuqaalu waxaa la odhanayaa yaa muxamedu muxamedow adkhil geli min ummatika ummadaada man laa xisaaba calayhim cidda aan xisaabi korkooda ahaanin min albaabi alaymani albaabka midige min abwaabi ljannati albaabada jannada ka mida ka geli oo dadka aan xisaabta iyo cadaabka midnaba lahayn ee uu ka mid ahaa cukaasha bnu muxsan wa hum iyagu macnii ummadaadu shurakaa u naasi dadkana way la wadaagayaan fiima siwaa dalika min alabwaabi albaabada kale ka aan ahayn iyaga u gaarka ana dadka way la wadaagayaan uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi waladii nafsii biyadihi allah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay inamaa bayna almisraacayni labada fardadood inta udhaxaysa min masaarici ljannati fardadaha albaabada jannada ka midi kamaa bayna makata wa hajara maka iyo hajara inta udhaxaysa weeye aw kamaa bayna makata wa busra ama maka iyo busra oo shaam iyo xaggaa ku taalla inta udhaxaysa weeye markaa waa laba meelood aada u kala fog muttafaqun calayhi waay xadiidkaasi dheeri waa xadiidkii shafaacada weeye waana xadiid markaa macruufa alfaad kalena wuu leeyahay meelo kalena waynu ku aragnay waana xadiid markaa fawaa'id badan oo ay ka mid tahay inay isku waafaqsanaayeen ambiyada ilaahay soo diray sugista sifaadka ilaahay gaar ahaan sifatu lgadab sida ilaahay ugu wada sugeen hadda eeg waa min asifaat alficiliya iyo qadabka ilaahay inuu kala daran yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ululcasmigu fadliga ay rususha kale ka leeyihiin waayo iyagunbaa la sheegay oo halkan lagu sheegay maalinkaa adag ee mowqifka adag la taagan yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa rasuulkeenna muxamedi sala allahu calayhi wasalama fadligiisa iyo dheeraadkiisa laga qaadanayaa oo waa xadiidkana sababta uu ku sheegay ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama markuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam buu u fasiray arrintaas saxaabada marka shafaacadanna waa shafaacatlcudmaayoo waana maqaamulmaxmuudka ilaahay qur-aanka ku sheegay ee yidhi casaa an yabcadaka rabbuka maqaama maxmuuda taa markaa ummaddiisa uu ku gaar yeelayna waxay tusaysaa ummaddiisana si gaaruu rasuulku ugu shafaaco qaadaya dadkana si guud buu ugu shafaaco qaadayaa in waxa weeyaan la kala xukumo oo qof waliba halkii uu lahaa la geeyo ummaddiisana si gaaruu ugu shafaaco qaadaya inuu ilaahay badbaadiyo oo xadiidkii kale saxiixa ahaa baa tilmaamaya nebi waliba duco laga aqbalay buu lahaa anigu ducadaydii waxaan markaa u dibdhigay oon u kaydiyey ummadayda si ay shafaaco ugu noqoto wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi jaa ibraahiimu ibraahiim baa yimi sala allahu calayhi wasalam biummi ismaaciila nebi ismaaciil hooyadii buu la yimi haajaro ahayd iyo wa bibnihaa inankeedii ismaaciil ah walxaal hiya iyadu turdichu ay nuujinayso xataa wadacahumaa ilaa uu dhigay labadoodii cinda albeyti beytka agtiisa beydku markaa muu dhisnayna halka beydkii markii dambe laga dhisi doono agteeda ilaah u dhigay cinda dawxatin geed weyn oo hadhaca ayuu dhigay agteed oo fowqa zamzama zamsamka xaggiisa sare ku sugnayd oo fii acla almasjid masaajidka xaggiisa sare ku taallay walaysa bimakata makana muu ku sugnay yowmaidin maalinka axadun cid alla cid joogtay may jirin walaysa bihaa maaun biyana may jirin oo meel biyolana may ahayn fawadacahumaa wuxuu dhigay hunaalika halkaa biyo iyo baad midnaba aan lahayn eheli cid iyo ciirsi markaa ehelna aanu joogin dadna aanu joogin wa wadaca cindahumaa agtoodana wuxuu dhigay jiraaban kiish fiihi tamrun timri ay ku jirto iyo wasiqaa'an sibraar fiihi maaun biyo ay ku jiraan uma qafaa ibraahiimu dabadeetana ibraahim waa dhabar jeediye munaliqan xaala uu tagaayo oo xaggaa uu ka yimi iyo shaam oo uu deganaayo xaggaasu u kacay ciddiisii kale ku noqday fatabicathu waxaa ka daba tagtay ummu ismaaciila oo faqaalat waxay tidhi yaa ibraahiimu ibraahimow ayna tadhabu xaggee baad tegaysaa wa tatrukuna aad nagaga tegaysaa wa aad noogaga tegaysaa bi hada alwaadi togan alladii laysa fiihi insun aan wehel ka lahayn iyo walaa shayn waxba toona ehel iyo cunto midnaba aanan lahayn faqaalat waxay tidhi lahu daalika faqaalat waxay tidhi macnii ummu ismaaciil lahu ayla ibraahim ibraahim waxay ku tidhi daalika hadalkaa miraaran marar bay ku tidhi dhowr jeer bay ku celisay wa jacala wuxuu gudagalay laa yaltafitu ilayha xaggeedaba inaanu eegahay maba daymoonahay qaalat lahu waxay ku tidhi allahu aladii amaraka bi hada ma ilaahay baa sidan ku faray qaala wuxuu ihi nacam ha qaalat waxay tidhi idan haddaa laa yudayicunaana waa la baneey haddaana dayici maayo uma rajacat dabadeeta way noqotay waxaad ka garanaysaa dee qiimaheedi iyo yaqiinteediiyo siday rabbigeed jalla wacala ugu raalli ahayd mar haddii ilaahay sidaa ku faray haddaa ilaahay waxa weeyena dayici maayo faindalaqa ibraahimu ibraahim wuu tegay sala allahu calayhi wasalama xataa idaa kaana cinda haniyati markuu waxa weeyaan jiirtaa ama karintaa agteeda markuu maraayey haniyadana waa haniyatulxajuuntan weeye maka laga soo galo xaysu laa yarawnahu meelaanay waxa weeye arkahayn marka uu maraayo ayaa istaqbala wuxuu ku qaabilay biwajhi wejigiisa albeyta beytku ku qaabilay beytka ayuu xaggiisa ku qaabilay marka waxaynu ognahay beytkaoo kacbada looga jeedo salaada waa lala qaabilaa sida salaada loola qaabilayaa ducadana loola qaabilaya oo salaada iyo ducada labadaba qibladoodu waa beytka sida awgeed dadka qaar oo idhaahda qiblatu ducaa waa xagga sare waa asamaa marka ay culuwigiyo diidayaan warkoodu sax ma aha uma dacaa dabadeeta wuxuu ku duceeyey bi haaulaai dacawaati ducooyinka farafaca yadayhi labadiisa gacmood buu sara u qaado faqaala wuxuu uhi rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda beytika almuxarami rabbanaa liyuqiimuu salaata fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhi warzuqhum min ahamaraati lacalahum yashkuruun xataa balaqa yashkuruuna buu yihi ilaa yashkuruuna uu gaadhay rabbanaa yaa rabbanaa inii anigu askantu waxaan dejiyey min duriyatii duriyadaydii barhkood baa waxaan dejiyey biwaadin tog hayri dii zarcin zaracaan lahayn oo zaraciyo waxba kamay bixi jirin cinda beytika almuxarami oo beytkaaga la xurmada leh agtiisa ahaaday wuxuu markaa ugu duceeyey ilaahay jalla wacalaa ciday weheshadaan iyo dadna inuu markaa keeno oo uu jeclaysiiyo meeshaasi iyo inuu arsaaqo oo thamaraad iyo midhayo uu ku arsaaqo si ay ilaahay ugu mahadnaqaan ilaahayna jalla wacalaa ducadii waa ka aqbalay wa jacalat waxay gudagashay ummu ismaaciila turdicu inay nuujiso ismaaciila wa tashrabu ay cabto min dalika almaa biyaha ay wax ka cabto min dalika almaai biyaha yare uu uga tegey xataa idaa nafida markii uu dhammaaday maa fi siqaa'i sibraarka ama weelkaa biyaha wixii ku jiray oo biyo ahaa catishat way haraaday wa catisha ibnuhaa inankeediina wuu haraaday qofka dumarina marka la jaqaayo ee taagga dee qof kalas ku sii nool yahay wax ka haraad cune garo wa catisha ibnuha wa jacalat waxay bilowday tanduru ilayhi inay eegta ilmihii yara yatalawaa isaga oo dhulka isla dhacaya galgalanaya aw qaala ama wuxuu ihi yatalabatu waana isla midun isagoo dhulka saa isugu dhejinaya oo markaa dhibaatada iyo haraadka haya darteed saa dhulka waxa weeye isula dhacaya faindalaqat way tagtay karaahiyata an tandura ilayhi dhibsi ay dhibsanaysay inay eegto isagoo sidaa u dhibanoo sidaa u galgalanaya yaa darteed bay ka tagtay tihi bal hadda ka yara indhaqarso inna hadda sideedabana dadka saalixiinta ah ilaahay jalla wacalaa wuu u gargaaraa waanuu ilaaliyaa laakiin waxaa dhici karta in marka hore la imtixaamo oo bacda alimtixaan ilaahay jalla wacalaa uu gargaaro waa bar cidla ah fawajadat isafaa waxay markaa heshay buurta safa la ydhaahdaa aqraba jabalin fi lardi yaliiha inay tahay buurta dhulka ugu dhow dhulka markaas soo xiga ee ugu dhow buurta ugu dhow ee ku taalla inay tahay bay aragtay faqaamat calayhi way isku dultaagtay iyadoo wax egeegaysa uma istaqbalat ilwaadiya dabadeetana waadigii ayay maaragtay halkii hoose ee buurta ka hoosaysa ilma yar kaga tagtay ayay soo qaabishay tanduru iyadoo eegaysa hal tara axadan cid inay aragta balada cid talow maad arka bidhaan iyo waxba falam tara axadan cidnaba may arag fahabatat way ka soo degtay min asafa xataa idaa balagat markay gaadhay alwaadiya togaasi hoose rafacat waxay kor u qaaday arafa dirciha diraceeda markaa xaynkiisii ama darafkiisii bay kor u qaaday uma sacat dabadeeta way carartay sacya alinsaani almajhuudi insaanka dhiban ee jahdigiiyo dhibaatadu qabsatay orodkiisa ayay carartay xataa jaawasat ilwaadiya ilaa ay togii tallowday uma atat ilmarwata marway timi haarta la ydhaahdo faqaamat calayha way kortay way isku dultaagtay oo fa nadarat way egtay hal tara axadan bal cidna inay aragto falam tara axadan cidnaba mama arag fafacalat daalika sidaasay samaysay sabca maraatin toddoba jeer ayay sidaas samaysay kolla xaggaa u carartay kolla xaggan u carartay ku noqotay haddana ku noqotay qaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yihi qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama fadalika kaasi sacyu nnaasi baynahumaa sacyiganay dadku dhexdooda sacyiyaan ee ka midaba arkaanta xajka weeye oo halkaasuu ka soo jeedaa sacyigaas falamaa ashrafat markii ay ka kor noqotay cala almarwati marwa samicat waxay maqlashay sawtan cod faqaalat waxay tidhi sahin aamus turiidu waxay ujeedaa nafsaha nafteeda iyada ishamsiina naga aamus ba isleeda xamaad maqle aamus uma tasamacat haddana way dhegaysatay aad bay u dhegaysato fa samicat aydan haddana way maqashay faqaalat waxay tidhi qad asmacta waad maqashiisay codkaaga in kaana cindaka khawaathun haddii aad haysa markaa gargaar hee iyo taageere haddaad hayso kaa codkay maqashiiyeyow hee ay faakifnii bay ka dhigan tahay jawaabu shardigu uu xadfan yahay noo hiili waanu dhibanay haddii aad gargaar haysa ciddaasan qadhaysa faidaa hiya waaba iyadoo bilmalaki malagii markaa ku sugan cinda mawdici zamzama oo jooga halkaa zamsamku uu yahay jooga fa baxatha wuxuu ku qoday bicaqibihi ciribtiisa ayuu ku qoday aw qaala ama wuxuu ihi bijanaaxihi garabkiisa ayuu sidaa dhulka ugu faadhfaadhay xataa dahara almaau ilaa biyihii ay soo muuqdeen fa jacalat waxay bilowday tuxawiduhu inay darayso oo sida darkoo kale waxa weeye ay maaragtay sidaa dar oo kale ugu samayso ugu joojiso oo taquulu ay tidhaahda biyadiha gacanteeda haakadaa sidaas oo kale sidaasoo kale inay waxa weeye ku tidhaahdo waay wa jacalat waxaanay bilowday takrifulmaaa biyaha inay ku darsato fii siqaayaha weelkeedii wa huwa isagoo yafuuru soo butaacaya bacdamaa takrifu intay darto dabadeed wa fii riwaayatin biqadri maa takrifu inta ay kolba ka dartaaba way soo butaacayso xagga hoose kasoo butaacayso waaya hode way dhibanayd oo meeshii aan biyaha lahayn oo biyo kasoo butaacay markay aragtay may dayninoo may u kaadino waxa weye weelkiibay ku dhurtay oo gacmaha isku dayday inay ku joojiso oo magaranaysa way howlgashay qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu yihi qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama yarxamu llaahu umma ismaaciila ilaahay ha u naxariista ismaaciil hooyadiiyo low tarakat hadday dayn lahayd zamsama zamsamka aw qaala ama wuxuu ihi low lam takrif min almaai biya haddaanay waxba ka darteen lakaanat zamzam zamzam waxay noqon lahayd caynan il oo maciinan durduraysa il durdurahoo muuqatoo dhulka dul socota ayay noqon lahayd oo in la qoda iyo waxbaba aan uga baahan dadka halkaa iska marayso qofkii doonaya uu maaragtay ka darsanaya unbay noqon lahayd ya laakiin waxoogay markay ficiladaa ku samaysay bay noqotay waxa weye dee biyo sida ceelkuun oo kale ah oo u baahan in kolba la qoto qaala wuxuu ihi fasharibat fa sharibat way cabtay wa ardacat waladahaa ilmahedii yaraana way nuujisay oo dee waxa weeye way haraado ilan way irmaanayde markay biyihii cabtay ilmi yaraana nuujisay fa qaala laha almalaku malagii baa ku uhi laa takhaafu ha ka baqanina addaycata dayaca ka baqanina fa ina haahunaa maxaa yeele halkan waxaa ku sugan bayt allaahi guriga ilaahay oo yabni uu dhisi doono hada algulaamu inankan yar ee maaragtay caanayaqaanka ah iyo wa abuuhu aabihi fa ina allaha ilaahayna laa yudayicu ma dayaca ahlahu ehelkiisa ma dayaco wa kaana albeytu guriguna wuxuu ahaa murtafican mid ka sarreeya min alardi dhulka ka raabiyata sida taagada oo kale ama haarta oo kale markaa beytka waxaa looga jeedaa halka beytka laga dhisi doono ilan markaa beyt meesha guri markaa meesha kamuu dhisnayn halkan beytka laga dhisi doono meel yaroo dhulka ka yara taagan bay ahayd ka raabiyata sida haarta oo kale taatiihi waxay iman jirtaa asuyuulu daadadka oo fa taakhudu waxay qaadi jirta can yamiinihi midigtiisa iyo wa shimaalihi bidixdiisa xagga midig iyo xagga bidix bay ka mari jirta oo iyada meel yaro sarrayso aanay biyuhu jiidhin bay ahayd fa kaanat waxay ahayd kadaalika sidaasay haajari ahayd xataa marat bihim ilaa ay soo martay rufqatun dad waxa weeyaan jamaacaahoo min jurhumin qolada jurhum laydhaa ka midi ilaa ay soo martay dad maaragtay musaafiriinahoo dee jamaaca ah aw ama ahlu beytin qoys oo min jurhumin qolada laydhaa ka midi kuwaasoo muqbiliina ka yimi min ariiqi kadaa dariiqa kadaa la ydhaahdo ee xagga kadaa ka soo gala markaa maka fanazaluu waxay degeen fii asfali makata maka xaggeeda hoose oo fara-ow waxay arkeen daa'iran shimbir caaifan wareegaya ha shimbir sidaa u wareegaya arkeen faqaaluu waxay idhahdeen in haada daa'ira shimbirkani layaduuru calaa maain biyo ku wareegaya biyo dadee baadiyaha iyo garanayay ahaayeen oo meel haddaad aragto shimbir ku dhacaayo biyo iyo waxbay ku tusaysa lacahdunaa ogaanteenna bi haada lwaadi waadiganaynu ogaanaa ogaynaa waxay ahayd macnii wakhtigii inoogu dambaysay wamaa fiihi maaun iyadoo aanu biyo lahayn meeshani biyana may lahaan jirin haddana shimbirkaasi waxaad mooddaa inuu biyo ku dhacayo eh talow maxaa siya fa arsaluu waxay direen jariyan ergey bay direen macnii waa rasuul aw jariyeyni ama laba ergey bay markaa direen ergey cid soo eegta meesha fa idaa hum bilmaa'i waaba iyagoo biyihii markaa haya oo jooga farajacuu way soo noqdeenoo fa akhbaruuhum way uga warrameenoo fa aqbaluu way yimaadeen wa ummu ismaaciila iyadoo ismaaciil hooyadiina cinda almaa'i biyaha ag joogto faqaaluu waxay idhaahdeen ata'daniina lana manoo ogolaanaysa an nanzila cindaka agtaada inaanu degno cindaki inaanu kula degno manoo ogolaanayso markaa niman wanaagsan ba ahaan oo qiimo badanoo way qadariyeenoo qof dumaray ahayd oo weliba dee ilmo yar haadiya laba kuu rooyay sidato oo awood lahayn oo cid kale lahayn oo waxba oo haddana waxay idhahdeen mar hadday biyihii uga soo horrayso iyagu ay meeshii ugu yimaadeen iyadoo joogta way maaragtay idan ka idan qaateen qaalat waxay tidhi nacam haa walaakin ha yeeshee laa xaqa lakum filmaa biyahan xaq kuma lihidin haa anaa biyahan xaq kulahoo waxaan maaragtay idiin sheegaya haddaan doonana waan siiya haddaan doonana waan idiin diidaya biyahan xaq kuma lihidin qaaluu waxay idhahdeen nacam haa taana waanu kugu waafaqan qaala ibnu cabaasin ibn cabaas wuxuu yihi qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam faalfaa dalika arrinkaasi wuxuu ka helay umma ismaaciila fa alfaa daalika alfaada wejaduu ku macnayn doonaa macni wuu waafaqay unbay ka dhigan tahay fa alfaa daalika arrinkaasi wuu waafaqay umma ismaaciila wuu ku fiicnaaday wa hiya tuxibu lunsa iyaduna wehelkay jeclayd oo waxa weeye gabadh yaroo dee reer magaal iyo waxbay ahaydoo wehelkaasay doonayso bartaa cidlada ahi way ku adkayd markaa weheliyo dad markay heshay arrintaasi waxa weeyaan maaragtay way waafaqdo way ku fiicnaatay fa nazaluu way degeenoo fa arsaluu ilaa ahlihim eheladoodii bay cid u direen reerahoodii nimankaasi oo fanazaluu macahum way la soo degeen xataa idaa kaana biha ahlu abyaatin minhum xataa idaa kaana biha ay saara biha markuu ku sugnaaday halkaasi ahlu abyaatin qoysas minhum ka midi ee washaba alghulaamu ilmihii yaraana uu barbaaray wa tacallama alcarabiyata carabigana uu ka bartay minhum iyaga oo markaa iyaga jurhumkaas iyo qolyahaasi carab ahaa marka alcarabu alcaaribaa laydhaha iyaga nabi ismaaciil iyo ciddii ka farcantayna alcarab lmustacraba laydha alcarab lmustacrabaana ka fadli badan wa tacallama alcarabiyata minhum carabidana uu ka batay wa anfasahum ka ugu qaalisan uu noqday wa acjabahum oo u cajabgeliyey xiina shaba markii u barbaaray fariidnimadiisa iyo waxa weeye maaragtay raganimadiisa iyo kartidiisa iyo bay la yaabeen ya falamaa adraka markii uu qaangaadhay baa zawajuuhu waxay u guuriyeen imra'atan minhum haweeney ka mid a wa maatat way dhimatay ummu ismaaciila fajaaa ibraahimu ibraahim baa yimi bacdamaa tasawaja intuu guursaday dabadeed ismaaciilu ismaaciil yuaalicu isagoo soo eegaaya tarikatahu dadkii uu ka tegey falam yajid muu helin ismaaciila ismaaciil muu helin ibraahim baa waa dambays yidhi bal meeshiisoo eeg nabi ibraahim calayhi salaam waay markaa wuxuu ku soo noqday iyadoo inankina xaasaystay xaaskiisii uu meeshii kaga tegay ismaaciil dhashayna ay geeriyootayba laakiin dee meeshii dadla degay oo dadkii uu ka guursaday oo dadkii iskala nool yahay markaa ismaaciil iskala degan yahay falam yajid ismaaciila ismaaciil muu helin fasa'ala wuxuu weydiiyey imra'atahu haweenaydiisii buu weydiiyey canhu isagoo uhi mee faqaalat waxay tidhi kharaja wuu baxay yabtaqii lanaa xaala uu wax noo raadinayo wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku soo aroortay sisidu lanaa isagoo noo soo ugaadhaya oo ugaadhiyo wax maaragta wax kale muu jirine ugaadh noo doonay aanu ku noolaano uma sa'alaha dabadeeta wuxuu weydiiyey can cayshihim noloshoodii iyo wahayatihim hay-adooda siday u nool yihiin iyo waxay cunaan iyo wax la mid a faqaalat waxay tihi naxnu anagu bisharin shar baanu ku jiraa naxnu anagu fii diiqin cidhiidhi baanu ku jiraa iyo wa shidadin dhibaato wa shakat ilayhi way u cabatay calaacalkay u saartay gabadh markaa waxay ahayd waxoogay aan laga fiican yahay bay ahayd qaala wuxuu ihi fa idaa jaa zawjuki markuu yimaado ninkaagii faqra'i calayhi salaama salaam ku akhri wa quulii lahu waxaanaad ku tidhaahdaa yuqayir ha bedelo catabata baabihi catabada albaabkiisa ha bedelo falamaa jaaa ismaaciilu ismaaciil markii uu yimi kaannahu aanasa shay-an waxaad mooddaa inuu wax dareemay aanasa yaxasa shay-an sida inuu maaragtay uriyo kale ama dee wax kala dareemay fa qaala wuxu uhi hal jaa'akum minxnaaxan min axad cidi miya idiin timi qaalat waxay tihi nacam haa jaa'anaa shaykhun kada wa kada oday caynkaa iyo caynkaasabaa noo yimi weli wax bay ka sheegtay garo fa sa'alanaa canka wuuna kaa weydiiyo fa akhbartuhu waan uga warramay waanu kuu sheegay halkaa aad ku maqan tahay oo fa sa'alanii wuxuu u weydiiyey kayfa cayshuna nolosheennu siday tahay oo fa akhbartuhu waxaan uga warramay annaa fii jahdin wa shidda dhibaato iyo shidda inaanu ku jirro qaala wuxuu ihi fahal awsaaki bishay wax ma kuu dardaarmo qaalat waxay tihi nacam ha amarani wuxuu faray aqra'u calayka asalaama salaanta inaan kugu akhriyo wayaquulu waxaanu lahaa hayir catabata baabika bedel catabada albaabkaada qaala wuxuu ihi daaki kaasi abi aabbahay weeye waqad amaranii waxaanu i faray an ufaariqa ki malagaaba gala inaan kaa faaruqo ilxaqii biahliki reerkiinii qabo faallaqaha wuu alaaqay watazawaja minhum ukhraa mid kale uu ka guursaday sacuud ordo falabia canhum wuxuu ka nagaaday oo ka joogay ibraahim ibraahim nabi ibraahim calayhi salaam maa shaa allahu ilaahay intuu doono mudduu haddana ka maqnaa uma ataahum bacdu intaa dabadeed buu yimi falam yajiduu haddana ismaaciil maheli fadakhala cala imra'atii haweenaydii buu soo galo fasa'alaha canhu weydiiyo faqaalat waxay tihi kharaja wuu baxay yabtagii lana isagoo wax noo raadinaya qaala wuxu uhi kayfa antum sidee tihiin sidee baa tihiin wa sa'alahaa wuxuu weydiiyey can cayshihim wa hay-atihim faqaalat waxay tihi naxnu anagu bikhayrin wa saca khayr iyo markaa waxaanu ku jiraa ladnaan wa anat cala allahi ilaahay bay ammaantay caza wajal faqaala wuxu uhi maa acaamukum cuntadiinu waa maxay qaalat waxay tihi allaxmu waa hilib qaala wuxuu ihi famaa sharaabukum sharaabkiinuna qaalat waxay tihi almaau waa biyo qaala wuxuu ihi allahuma baarik lahum fi laxmi walma ilaahay oo hilibkaa iyo biyaha u barake qaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam walam yakun lahum yowmaidin xabun maalintaa firi may ahayn wax dhulka ka soo baxa may lahayn walow kaana lahum haddii uu sugnaan lahaana dacaa lahum fiihi waa ugu ducayn lahaa qaala wuxuu ihi fahumaa labadoodaasi laa yakhluu calayhimaa kuma gaar noqdo axadun axad bikayri makata maka meelaan ahayn ilaa lam yuwaafiqaahu ma waafaqaan oo calooshiisu kuma wanaagsanaatay calooshii waxbaa ku xanuuna wuu ku xanuunsadaa hadday hilib iyo biyo markaa qofka ku gaar noqdaan meelaan maka ahayn kuma waxaweye ma waafaqaan laakiin maka hadduu labadaa isla helo waa bas weeyo ducadii nebi ibraahim calayhi salaam ayaa waxa weeye meesha taalee garo markaa haweenaydanina iyadu mid wanaagsan bay ahayd ayo ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku arsaaqay ee uu qayb ahaan u siiyey way ku qanacsan tahay ee garo waanu fiican ahay oo waxba ma qabno oo ma dhibanin markaa dumarku dee way kala duwan yihiinoo qofka dumare haddii had iyo jeer dardaar wariso uun ya oo ay tidhaahda waa la dhibany waxba lama haysto waa la jabay waa caynkan waynu xaaladdu waynugu adag tahay un gurto oo dardaar warinuun had iyo jeer ay dabada haysato dee dhibteeday leedahay garo adduunyadana haddii la badsado iyo si kasta haddii la yidhahdo bahasha lagama dharga moogta marka qanaacadunbaa muhiima arsaaq xalaala intay doontaba ha leegaatee qofka ilaahay hadduu siiyo inuu iskaga qanco oo ilaahay ugu mahadnaqo oo rabbigii ku ammaano tan noocaasa ayaa waxa weeyaan muhiima wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray fajaa uu yimo faqaala wuxuu dha ayna ismaaciilu ismaaciil meeyo faqaalat waxay tihi imra'atu haweenaydiisii dahaba yasiidu wa qaalat waxay tihi alaa tanzilu miyaanad soo degahaynoo fatadcama oo fatadcama oo tashraba aad wax cuntood wax cabto dee soo deg bay tiro maaragtay soo degoo kalena la yar fadhiiso oo wax cuna wax cabto qaala wuxuu uhi wamaa acaamukum wamaa sharaabukum qaalat waxay tihi acaamuna alaxmu weeye wa sharaabuna almaau qaala wuxuu uhi allahuma baarik lahum fii acaamihim wa sharaabihim ilaahow cuntadooda iyo sharaabkooda u barake qaala wuxuu ihi faqaala abulqaasimi rasuulku wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam barakatun waa barako oo bidacwati ibraahiima sala allahu alayhima wasalam waa barako oo ku timi waxa weeye maaragtay ducadii nebi ibraahim sababteeda ku timi ayaa labadaasi ay barakaysan yihiin marka maka lagu haysto qaala wuxuu ihi fa idaa jaaa zawjuki ninkaagii markuu yimaado faqra'i calayhi salaama salaam ku akhri wa muriihi waxaad fartaa yuthabbit inuu adkaysto catabata baabihi catabada albaabkiisa falamaa jaaa ismaaciilu ismaaciil markii uu yimi qaala wuxuu ihi hal ataakum min axadin cidimaydiin timi qaalat waxay tihi nacam ataanaa shaykhun xasanulhayaati sheekh baa noo yimi oday markaa hay-ad quruxsan wa anat calayhi way ammaantay tii horena waxbay ka sheegto way durtay garo fasa'alanii canka wuu kaa weydiiyey oo fa akhbartuhu waan kuu sheegay fasa'alanii wuxuu weydiiyey kayfa cayshuna fa akhbartuhu annaa bikhayr waxaanu sheegay inaynu ladan nahay qaala wuxuu ihi fa awsaaki bishayin wax ma kuu dardaarmo qaalat waxay tihi nacam haa yaqra'u calayka asalaama wayamuruki waxaanuu ku faraya an tuhabita inaad sugtood haysato catabata baabika catabada albaabkaada qaala wuxuu ihi daaka abi daaka abi mise daaki abi yah bikasri lkaaf soo maaha waay marka haddii la hoos dhigo waa khitaaban lilmar'a garo daaki abi kaagaasi aad aragtay waa aabbahay wa antil catabaa adna catabaduu sheegayaa tahay amaranii wuxuu faray an umsika ki inaan ku haysto uma labisa canhum dabadeeta wuu ka joogo wuu ka nagaaday maa sha allahu ilaahay intuu doono ay an yalbasa inuu ka nagaado uma jaa bacda dalika intaa dabadeed buu yimi wa ismaaciilu iyadoo ismaaciila yabri'u qoraya nablan lahu lee buu leeyahay taxta dawxatin geed weyn hoosteeduu ku qorayo qariiban ku dhow min zamzama zamsamka ku dhow falamaa ra'aahu markii uu arkay buu qaama ilayhi uu kacay xaggiisa fa sanaca waxay sameeyeen kamaa yasnacu lwaalidu sida waalidku uu ku sameeyo bilwaladi waladka walwaladu waladkuna bilwaalidi waalidka ku sameeya ayay sameeyeen oo maaragtay way dee ismucaaraqeeyeenoo way isdhunkadeenoo way isku maaragtay duuduubeenoo muddo dheerna way kala maqnaayeen qaala wuxuu ihi ibraahim yaa ismaaciilu ismaaciilo ina allaha ilaahay amaranii wixii faray biamrin arrin qaala wuxuu ihi fasnac maa amaraka rabbuka rabbigaa wuxuu ku amray samee qaala wuxuu ihi watuciinunii oo ma igu kaalmaynaysaa yani aadna wuxuu faray inaad igu kaalmaysa qaala wuxuu ihi wauciinuka adna waan kugu kaalmaynaya waa kugu caawinaya qaala wuxuu ihi faina allaha ilaahay amaranii wuxuu faray an abniya haahunaa beytan halkan inaan guri ka dhiso wa ashaara wuxuu tilmaamay ilaa akamatin kudumbuur ama maaragta meel yaroo yaro taagan oo murtaficatin saraysa ka saraysa dhe calaa maa xawlahaa hareeraheeda waxaa ka saraysa meel yaro taagan oo maaragta yar kudumbuurah ayuu tilmaamay fa cinda dalika markaasi ayay rafacaa kor u qaadeen alqawaacida seeska min albeyti beytka ka mida wa jacala ismaaciilu ismaaciil wuxuu bilaabay yati beytka ahaaday dheh fa jacala ismaaciilu ismaaciil wuxuu gudagalay yaatii inuul keeno bilxijaarati dhagaxyanta wa ibraahim ibraahimna yabni waa dhisaaye xataa idaa irtafaca albinaau dhismihii markuu sare u kacay jaaa wuxuu keenay bi hada alxajari dhagaxan fawadacahu lahu wuu dhigay faqaama calayhi wuu isku dultaagay ibraahim wahuwa yabni isagoo dhisaaya wa ismaaciilu ismaaciila yunaawiluhu lxijaarata dhagaxyaantu u dhiibdhiibaayey dhagaxana wuxuu uga jeedaa uu leeyahay rasuulku jaaa bi hada alxajar dhagacan macni waxa weeyaan haddii a laba kure maqaamu ibraahiimka watakiduu min maqaami ibraahima musalan waa dhagaxa maqaamu ibraahimka markay dhismihii sare noqda meel sare u noqday meel laysugu taago oo sare uu u baahday marka horebana meel taagan laga dul dhisaayey ayaa dhagaxa ay dhigeen si laysugu sii taagan marka maaragtay meesha la dhisaayo guriga la dhisaayo wahumaa yaquulaani iyaguna ay lahaayeen rabbanaa yaa rabbanaa taqabal mina rabbiyow naga aqbal inaka anta samiicu alcaliim allaha maqalka badan ee cilmiga badan baad wa fii riwaayatin macnihi sida qur-aanka kusoo arooray waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim wa fii riwaayatin ina ibraahima ibraahim kharaja biismaaciila ismaaciil buu la baxaya wa ummi ismaaciila wa macahum waxaanay wateen shanatun qarbad fiiha maa un biyo ay ku jira fajacalat umu ismaaciila tashrabu min ashanati waxay bilowday usu ismaaciil inay sharbada ka cabto shanadaa inay wax ka cabto biyaha fayadiru labanuhaa caanahoodu ay dararaan calaa sabiyiha ilmaheeda yar ay u dararaan xataa qadima makata ilaa maka uu ka yimi fawadacaha wuxuu dhigay taxta dawxatin geed weyn hoosti uma rajaca ibraahimu ilaa ahlihi ibraahim baa ehelkiisii u noqday faatabacathu umu ismaaciila baa raacday oo ka daba tagtay xataa lamaa balaquu markay gaadheen kadaa naadathu waxay uga dhawaaqday min waraa'ihi dabadiisa yaa ibraahiimu ilaa man tatrukunaa ayaad nagaga tegaysaa qaala ila allaahi baan idinkaga tegaya ilaahay qaalat waxay tihi raditu bilahi ilaahay baan raalli ku noqdo farajacat way noqotay wajacalat waxay gudagashay tashrabu min ashannati wayadiru labanuha calaa sabiyiha xataa lamaa faniya markuu dhammaaday almaau biyihi markay dhammaadeen qaalat waxay tidhi low dahabtu haddaan tagi lahay oo fa nadartu aan soo egeegilaa meelaha ee lacallii uxisu axadan waxaa laga yaabaa inaan cid dareeme eh macni way fiicnaan lay qaala wuxuu ihi fadahabat way tagtoo fasacidat waxay fuushay asafa fanadarat way eegtay wanadarat way eegtay hal tuxisu axadan cidna inay dareento falam tuxisa axadan cidna may dareemin may helin cidnaba falamaa balaqat ilwaadiya toga markay gaadhay baa sacatay carartay waatatil marwata marway timi fafacalat dalika waxay samaysay arrinka ashwaadan shawdad uma qaalat waxay tihi low dahabtu haddaan tegi lahaa fanadartu maa facala aan eegi lahaa wuxuu sameeyey tacni waxay ujeedaa sabiya ilmi yara fadahabat way tagto wanadarat way eegtay faidaa huwa calaa xaalihi waaba isagoo sidiisiya oo kaanahu aad moodayo anshaqu inuu u hiqhiq leeyahay ilmowtu geeri jebigiisa aad moodo ina naftuba ka gurmaysa marka ilmo yaroo haraad markaa jiqaho dee maaragta falam tuqirahaa nafsuhaa nafteedu may sugin may daynin ha oo inay sidaa ku eegato macnii nafteedu waxa weeye kumay degin oo kumay waxa weeyaan maaragtay joogsan faqaalat waxay tihi low dahabtu haddii aan tegi lahayo fanadartu aan eegilaa lacallii uxiisu axadan ina cid un dareema laga yaaba fadahabat way tagtay fasacidat isafa fanadarat wanadarat falam tuxis axadan xataa atamad sabcan ilaa toddoba jeer ay dhammaystirtay kolla xaggan tagto kolla xaggan kale kolla xaggan kolla xaggan uma qaalat waxay tihi low dahabtu fanadartu maa facala daan tegi lahayo wuxuu sameeye aan eegi lahaa faidaa hiya bisawtin waaba iyadoo cod maqlayso faqaalat waxay tihi aqif noo gargaarin kaana cindaka khayrun haddaad khayr hayso faidaa jibriilu waaba jibriil qaala wuxuu ihi faqaala wuxuu ku yihi bicaqibihi ciribtiisa haakadaa sidaa waqamasa cala alardi dhulka ayuu sidaa waxa weeye ugu taagay famahaqa almaau biyaa ka soo burqaday fadahishat ummu ismaaciila arrinkii ayaa waxa weeyaan maaragtay aad ugu farxad wareertay ismaaciil hooyadiina fajacalat waxay markaa guda gashay taxfiru inay xawdayso taxfiru mise taxfinu buu idiin qoraya taxfinu binuun ya binuun buu qoraya oo nusakh riyaadka nuunkaasa kusoo arooray waxaan filayaa taxfinu haddii nuunkaa la akhriya inay tahay waxa weye inay darsato marka oy gacmaha ka buuxisay iyo maaragta weelkiiy waxaa taxfiru haddii la yidhaahdana macnihii taxuududii aynu soo marraba la macno noqonaysa riwaayadda bukhaarigu waa taxfiru bira wadakara alxadiida bituulihi xadiidkana dherarkiisii buu sheegay rawaahu lbukhaariyu bi hadihi riwaayati kulliha bukhaari baa riwaayaadkan o dhan xadiidka ku wariyey xadiid dheer weeyaano kitaabu axaadiisi alambiyaa baad ka eegi karta halkaasaa bukhaari uu ku wariyaa walaalayaal xadiidkanna waa dee xadiiska cadiimka ah fawaa'id aad iyo aad u badanna uu xambaarsan yahay iyo xikmado badan oo ay ka mid tahay ilaahay inaanu dayac ahayn saalixiinta iyo dadkayda markaa wanaagsan oo ay ka mid tahay nebi ibraahim calayhi salaam xaaskiisii iyo inankiisaa yar halkaa cidladaa wuxuu ku dhigay amar ilaahay ayuu ku dhigay oo markaa uu kaga tegey isagoo iskamuu dhigin oo iskamuu dayicin amar ilaahay buu halkaa ku dhigay sidaa awgeed baa dadka qaar baa waxay u xujaystaan xadiidkan reerihooda dayicista ay dayacayaan oo reerkii oo aanu waxba uga tegin dukaankana aanu waxba uga dhigin biilyaxna aanu uga tegin dukaankana aanu waxba uga dhigin buu iskaga dhaqaajinaya oo waa fartan ka baxaya ama afar bilood ama muddo dheer buu iska baxaya yaad kaga tagtay carruurtii iyo reerkii wuxuu odhanaya ilaahay baan kaga tegey hadii la yidhaha daliilkaaga keensana waxaa laga yaabaa isagoon u fiirsan inuu xadiidkan dee uu maqlay sheego marka nebi ibraahim calayhi salaam rasuul buu ahaayo amar ilaahay buu sidan ku yeela adiguma amar ilaahay baad ku yeelaysa ya adna ma ilaahay baa ku amray ee jawaabtu waa maya diinteennuna way xarintay qofku inuu cidduu mas-uulka ka yahay dayaco kafaa bilmari iman an yudayica man yacuul waxaa qofka dembi ugu filanba inuu dayaco cidda waxa weeyaan uu ka mas-uulka yahay ee uu masruufo marka uma bannaana inuu iska dayaco ilaahayna jalla wacalaa adigan sii socda ee sii baxaya iyo iyaga iyo cid walba ilaahay jalla wacalaa isagaa maamulaya isagaana leh ha yeeshee dadkan maatidan iyo dumarkan iyo carruurtan iyo qoyskan ilaahay aduu dee kaaga mas-uul dhigay biilkooda iyo masruufkoodana ku saaray marka waan iskaga dhaqaaqayaa dacwad baan soo fidinaya waan ka dhaqaaqayaa yaa diinta ka mid ma aha qaala wuxuu idhi addawxatu ashajaratu lkabiiratu geeda weyn weeye qowluhu qafa ay walaa uu jeedsada weeye waljariyuna alrasuulu weeye wa alfaana macnaahu wajada macnii arrintaas way waafaqday oo way ku fiicnaatay unbaa macnuu noqonaya qowluhu yanshaqu ay yashhaqu isagoo hlo markaa halkaa dee ka qaylinaya wa can saciid bni saydin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaquul alkamatu likuhu min almani maniguu ka mid yahay bahalkan yaree dhulka ka soo baxee la ydhaahdaa maniguu ka mid yahy macnii manigii reer banu israa'iil lagu soo dejiyey ee ilaahay yihi wanazalnaa calaykum almanna wasalwa wa maauhaa biyaheeduna shifaaun lilcayni isha daway u yihiin muttafaqun calayhi markaa kamadaasi waxaad moodaa inay tahay geedkan likaha la ydhaahdo anigu weli mabaarago xindhaha ku daweynaye e laakiin waxyaabo kale ay soomaalida ama dadku isticmaalaan oo maaragtay biyihiisiyo way cabbaan qaarshahay ku darsadaan qaarintay karkariyaan bay biyaha markaa biyahoysa cabbaan oo waxay markaa u isticmaalaan kansarka iyo waxyaaba adigu caynkaasa ayuu dawo ka yahay ba waxyaaba badan bay u isticmaalaan qanja xanuunka iyo waxyaaba badan oo noocaas ma garata marka wuxuu sheekhu isagu ku macnaynayaa alkama wuxuu ihi nabaatun laa waraqa laha walaa saaqa waa wax dhulka ka soo baxo oo war caleenna aan lahayn xidid dhulka ku aroorayana aan lahayn baalkaa likaha la ydhaahdo qaybtiisa hoosena waxay noqotaaba bahasha timayuluqda la ydhaahdo ee macaan waayo tuujadu fi lardi min hayri zarcin wa sumiyat bidalika listitaariha buuri marka wuxuu leeyahay isha marka lagu daweynayo waxaa la samaynayaa inta lagu daro haddii aa laba kuu rooyahay indhakuusha inta isaga iyo indhakuusha la isku walaaqaaya dabeetana ishii lagu indhakuulaya saddex faa'iidabaa ishii uu yeelanayaa baadadka wuu xoojinayaa laba araggana wuu fiicnaysiinayaa saddex xanuunadan iyo waxyaabahan isha ku dhacana wuu difaacaya uu la dagaalamaya qaar culimmada waxay idhaahdaan biyihiisa waxaa markaa looga jeedaa in la tuujiyo wixii maaragta marka saa loo tuujiyo biyaha ka soo baxa qaar waxay idhaahdaan halkan markaa laga soo saarayo biyaha ku jira adigu calaa kulli xaal geedaasi inay dawo tahay baa rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalama qaala kitaabu listikfaari hada kitaabu listikfaari baabu lamri bilistikfaari wa fadlihi farista la isfaray markaa istikfaarti iyo fadligiisuu baabu yahay qaala allahu tacaala wastakfir dhaafitaanu dalab lidembika walilmu'miniina waalmu'minaat waynu soo maray wa qaala tacaala wastakfir ilaaha ilaahay dembi dhaaf weydiiso ina allaha kaana gafuuran raxiima wa qaala tacaala fasabix bixamdi rabbika fasabix nasah bixamdi rabbika xaalaad mahadnaqa rabbigaa ku dheehanta wastakfiru dembi dhaafna weydiiso innahu kaana tawaaban wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi liladiina taqow kuwa ilaahay ka cabsaday waxaa u sugnaaday oo cinda rabbihim rabbigood agtooda ugu sugnaaday jannaatun beero tajri ay dareerayso ilaa qowlihi la gaadhaya caza wajalla waalmustakfiriina iyo kuwa markaa istikfaarsada bilasxaari wakhtiyada suxuuraha soo war aayaadka oo marka ilaahay dadka wanaagsan ee jannaadkaale uu sifaynayey ayaa wuxuu ku daray waalmustakfiriina bilasxaar waa kuwa markaa wakhtiyada niska dambe ee suxuuraha ilaahay jalla wacalaa dembi dhaaf weydiista marka wakhtiga ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan ee istikfaarta waxa weeye lala yimaadaa wakhtigaa habeenkii niska dambe suxuurta iyo wakhtiyada ya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waman yacmal suu'an qofka xumaan sameeya aw yadlim nafsahu ama naftiisa dulmiya uma yastakfir ilaaha dabadeeta ilaahay dembi dhaaf weydiista yajid illaah ilaahay wuxuu heli kafuuran inuu yahay laa dembi dhaafka badan ee raxima raxmadda badan wa qaala tacaala wamaa kaana allahu ilaahay ma ahanin liyucadibahum mid cadaabaya wa anta fiihim adigoo dhex jooga wamaa kaana allahu alla ma ahanin mucadibahum mid cadaabaya wahum yastakfiruuna iyagoo dembi dhaaf dalbaya oo ilaahay jalla wacalaa dembi dhaaf weydiisanaya markaa laba arrin oo cadaabka ilaahay dadka ka badbaadinaya rabbi aayaddanna ku sheegay midi waa wujuudu nabiyi sala allahu calayhi wasalama fiihim waa inta dhex joogga rasuulku dhex joogo oo ilaahay cadaab caam ahoo halliga dadka ku wada salligi maayo inta rasuulku dhex joogo arrinka labaadna waa istikfaarta intay istikfaarta la imanayaan rasuulkii waa tegey sala allahu calayhi wasalam oo wuu dhintay laakiin baqiya alistikfaar istikfaartiiba hadhay istikfaartan haddaba fiican ee maxmuudka ahi waa istikfaartee waa qofku inuu dembigii faraa ka qaaday ilaahayna jalla wacalaa uu maaragta dembidhaaf ka weydiisto hada ilaah maaragta ii dhaaf oo ilaahay jalla wacalaa uu ka barya inuu dhaaf laakiin qofku isagoo dembigii wada xaggana hadduu ka wado xaggana astakfirullah astakfirullahda uu ka gura ka war xaggana astakfirullah buu ka leeyahay xaggana dembigiibuu ka wadaa dee taasi waxa weeye talaacub bay iyadu u dhowtay ee istikfaar noqon mayso waxay noqonaysaa ta salafka qaarkood ay yidhahdeen istikfaaruna yaxtaaju ilaa istikfaar istikfaarteenna istikfaar kale u baahan markaa dembiga markaad doonaysa ilahay inuu kaa dhaafeed ka toobad keenayso horta iska faraa ka qaad wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi waladiina idaa facaluu waa iyo kuwa marka marka ay sameeyaan faaxishatan xumaan aw dalamuu ama ay dulmiyaan anfusahum nafooda dakaruu llaha ilaahay xusa waistakfaruu oo dhaafitaanu dalabay dunuubihim dunuubtooda waman yakfiru dunuuba dunuubtan ayaa dhaafa ila allahu ilaahay mooyaane oo walam yusiruu aan markaasi joogtaynin calaa maa facaluu waxay sameeyeen oon ku madax adaygin wahum yaclamuuna iyagoo garanaya dhowr jeer baynu aayadda soo mar marka dadka mutaqiinta ah ee jannooyinkali waa kuwee waa kuwa sifaadkooday ka mid tahay walaayaatu fi lbaabi kaiiratu macluuma وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وxuu hi إنه ليغاaن waxaa la daboola calىa qaلبi qaلبigayga وإنii aniguna لأstغفir اللaha إلaahay waxaan dembi dhaaf weydiisa في اليوم maalinkii مئaةa mرة بqل jeer rawaahu msلم waanaynu soo mar iyadoo maragtay yuqaanidu aanay ku jirin markaa la daruureeya keynka waxaa la idhaahdaa daruurta la dhaa iyo asxaabkiiyo magacyo badan ba iska leedahay ma ogtay markaa waa la daboola wax ilaahay og yahay baa markaa mararka qaar daboolo dabadeetana ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa ahlulcilmiga qaarkoodna xadiidkan waxaabay ku tiriyeen mutashaabiha xadiidka ayay ku tiriyeen wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii anigu la astakfiru llah ilaahay baan dembi dhaaf ka dalbadaa wa atuubu ilayhi xaggiisaanu soo noqdaa filyowmi maalinkii akara in ka badan min sabciina mara toddobaatan jeer rawaahu lbukhaariyu xadiidkana horeynu usoo maray intaa toddobaatanka ka badanina waa boqolka xadiidka hore sheegay wa canhu e can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama waladii nafsi biyadi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low lam tudribu haddaydan dambaab ahayn ladahab allahu tacala bikum ilahay waa idinka xayn lahaa walaa jaa waxaan ula iman laha biqowmin dul yudnibuuna dambaabay oo fayastakfiruuna allaha ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya tacaala oo fayakfiru lahum uu dembi dhaafaya rawaahu muslim wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kunaa waxaanu ahay nacudu kuwa ugu tiriya ila rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam fi lmajlisi lwaaxidi golaha keliya miata mara boqol jeer inuu idhaahdo rabbi ikfir lii watub calaya inaka anta tawaabu raxiim rabbi yaa rabbi rabbigayo ikfir lii dembi dhaafo watub calaya iga toobad aqbal inaka adigu anta tawaabu allaha toobad aqbalka badan baatay alraximu raxmada badan rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun saxiixun xadiidkuna waa saxiix mowla albaanina wuu saxiixiyey rasuulkeenna sharaftali sala allahu calayhi wasalam meel keliyuu fadhiistay ayuu boqol jeer ku celinaya rabbi ikfir lii watub calaya inaka anta tawaabu raxiim xifdi oo ku celceli adigoo rasuulkaaga muxameda ku dayanaya sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo laga qaadanaya aadaabta istikfaarta iyo ducada waxaa ka mid ah magacyada ilaahay ee munaasibka u ah in lagu khatimo wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man lazima alistikfaara istikfaarta cidda laasimta jacala allahu lahu ilaahay wuxuu yeelaa min kulli dayqin cidhiidhi kasta makhrajan meel uga baxo wa min kulli hamin hamin kastana farajan faraj buu uga yeela wa rasaqahu waxaanu ka arsaqa min xaysu laa yaxtasibu meel aanu malaynahay meel aanu filanhayn rawahu abu daawuuda xadiidkan abu daawuud baa wariye laakiin waa xadiid daciifa alxakam ibnu muscab nin la ydhaha baa ku jira waana majhuul marka xadiidkani waa daciif sunnada kale ee saxiixa baa inagaga filan wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man qaala qofka idhaahda astakfir allah aladii laa ilaaha ilaa hu waxaan dembi dhaafka dalbayaa allaha markaa keligii xaq lagu caabudo alxaya alqayuuma allaha nool ah ee nolosha dhammayska tiran ku sufaysa alqayuuma qayuumka ah alqaa'imu binafsihi walqaa'imu calaa kayri wa atuubu ilayhi waanaanu toobad keenaya qofka sidaa yidhaahda qufirat dunuubuhu dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana haba noqdo qad kafarna mid ka cararay min azaxfi dagaalka gaalada lagula jiro mid ka cararayba ha noqdo dagaalka in laga cararaana dunuubta waaweyn bay ka mid ahayd ma garata rawaahu abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey wa qaala waxaanu ihi xadiidun saxiixun calaa shardi lbukhaariyi wa muslim walxaakimu dheh soo saa odhan maayo walxaakim iyo xaakim baa wariyey wa qaala waxaanu ihi xaakim xadiidun saxiixu weeye calaa shardi lbukhaariyi wa muslim oo shardiga bukhaari iyo muslim ku sugan marka hada alxadiid culimmadaas way warisay laakiin abu daawuud iyo atirmidiyu kamay warin ibnu mascuud waxay ka wariyeen zayd ninkii la odhan jiray oo mowlaa rasuulilaahi aha sala allahu aleyh wasalam bay ka wariyeen sanadkiisana riwaayadooda dacfi baa ku jira xaakim baa ibnu mascuud ka wariyey sanad saxiixanuu ku wariyey laakiin halkuu ka yidhi waa shardiga bukhaariye muslim baa lagu qabsadoo waxay idhaahdeen ahlucilmigu waa shardiga muslimuun oo sanadkiisa waxaa ku jira diramri murmura nin la idhaahdo oo bukhaari aanu isagu waxba usoo saarina muslimuun uu soo saaray marka waa shardiga muslimuuna ka bukhaari ma aha xadiidkuna waa saxiix weeye wa can shadaad ibni awsin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi sayidu listikfaari istikfaarta ka ugu mudan ee sayidkeeda ahi an yaquula alcabdu addoonku waa inuu yidhaahdo allaahuma allah anta rabbi rabbigayga baa tahay laa ilaaha ilaa anta mid xaq lagu caabudaa ma jira adiga mooyaane khalaqtanii waad i abuurtay waana cabduka addoonkaagii baan ahay wa ana anigu calaa cahdika wacdika ballankaaga ayaan ku jiraa ma statactu intaan awoodo cahdigii iyo wixii aad maaragtay igula ballantay oo ah inaan ikhlaas la imaado aan ku adeeco ayaan ku jiraayoon wada markaa inta aan awoodo acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min shari maa sanactu waxaan sameeyey sharkiisa abuu ulaka waxaan kuu qiranayaa binicmatika calaya nicmadaada aad i nicmaysa wa abuu bidenbi dembigaygana waan qiranaya fakfir lii dembi dhaaf fa inahu laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafa ilaa anta adiga mooyaane man qaalahaa qofka idhaahda min annahaari maalintii muuqinan biha isagoo yaqiinsan oo famaata dhinta min yowmihi maalinkiisa qabla an yumsiya intaan u galabaysay fa huwa min ahliljannati ahlujannuhu ka midih waman qaalahaa cidda tidhaahda min alleyli habeenkii wa huwa muuqinun biha isagoo yaqiinsan oo famaata dhinta qabla an yusbixa intaanu waa beriisanna fa huwa min ahliljannati ahlujannuhu ka mid yahay rawaahu lbukhaariyu abuu'u bibaain madmuumatin uma waawin wahamzatin madmuumatin abuu'u wa macnaahu uqiru waa ctarifu waan qiraya waan ictiraafaya wey marka xadiidkana sayidulistikfaar baa rasuulku ku sheegay sala allahu aleyh wasalam dikrigan cajiibka ah waana adkaarta markaa habeenkii iyo galabtii la akhri subxi iyo galabtii la akhriyayo weeye fadligaa weyn baanu leeyahay sayidulistikfaarna wuxuu ku noqday macaanida la yaab ka leh ee uu kulansaday darteed eegada shuruuxda waxyaabo fara badan baa biawjizi cibaara cibaarada ugu kooban uu ku koobsaday oo macaani ah oo la yaab leh wa can thawbaana radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idan sarafa min salaatihi salaadiisa markuu ka gadoomay istakfar allaha halaaan ilaahay buu dembidhaaf weydiisan jiray saddex jeer wa qaala waxaanu odhan jiray allahuma anta asalaamu minka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali walikraam waynu soo marray qiila lilawsaaciyi awsaaci waxaa lagu yihi wahuwa axadu ruwaatihi ruwaadda xadiidka mid ka mida weeyaane kayfa listikfaaru istikfaartu waa sidee qaala wuxu uhi yaquulu wuxuu odhanaya astaqfir llah astaqfir llah saddex jeer buu astaqfirullah odhanaya markuu salaada ka baxo horeyn usoo marray rawahu muslim wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yughiru mid badya an yaquula inuu idhahdo qabla mowtihi geeridiisii ka yaro hor subxaana allahi wa bixamdihi astaqfir allah wa atuubu ilayhi taasuu ku celcelin jiray uu badin jiray muttafaqun calayhi geeridiisii ka hore waa markii ay soo degtay idaa jaaa nasru llahi walfatxu waraayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabix bixamdi rabbika wastaqfirhu isagaoo amarkaa ilaahay u hogaansamaya o qur-aanka ku camalfalaya ayuu aada ugu celcelin jiray subxaana allahi wabixamdihi astaqfir llah waatuubu ilayhi alfaad kalena wuu lahaa waynu soo maray wa can anasin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi yabna aadama ibnu aadamow inaka adigu maa dacawtanii inta aad i baryayse wa rajowtanii aad rajaynayso hafartu laka waan kuu dhaafaya calaa maa kaana minka wixii ka ahaaday walaa ubaali umana aaba yeelayo yabna aadama low balaqat hadday gaadha dunuubuka dunuubtaadu canaana samaa'i daruuraha samada uma istakfartani dabadeeta aad dembi dhaaf iga dalabto hafartu laka walaa ubaali waa kuu dembi dhaafaya una aaba yeeli maayo yabna aadama inaka low ataytanii haddaad ila timaada biquraabi ilardi dhulka muggi oo khataaya gafaafa uma laqiitanii dabadeeta aad ila kulanta laa tushriku bii shayan adigoon ii shariikiyey lahayn la ataytuka waxaan kuula imanayaa biquraabiha dhulka muggeedoo maqfiratan dembi dhaafa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkani markaa waa xadiidka cadiimka ah baabka rajaagana waa xadiid aad iyo aada ugu weyn weeye in alla inta adduunku ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo ee uu baryaayo ee ilaahay uu rajaynayo allana waa u dembi dhaafayaa weeye towxiidka qiimihiisa iyo shirkiga dhibaatadiisana xadiidku wuu inoo sheegaya xadiidkana sanadkiisa marka la eego waxa weeye waa xasan oo dacfi baa ku jira laakiin shaahid buu leeyahay marka xadiidku waxa weeye xasan weeye canaanu samaa'i bifatxi lcayni qiila huwa saxaabu waxaa la yidhi waa daruurta waqiila huwa maa cana laka minha waa waxa kaaga muuqda xagga ay dahara kaaga muuqda xaggaa sare na waa la yidhi xagga samada waxa kaaga muuqda wa quraabulardina bidami lqaafi wa ruwiya bikasriha wadamu ashharu quraab baa caansan qiraabna laakiin waa la wariyey wa huwa maa yuqaaribu milaha muggeed waa waxa ku dhoweeye muggeed waa waxa ku dhow wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi yaa macshara anisaa'i jamaacadii dumarkow tasadaqna wax sadaqadaysta xadiidkanna waa xadiid la yaab leh dumarku aad ha u dhegaystaan dumarkuu rasuulku si gaara u waaninayay sala allahu calayhi wasalam wa akhirna badiya min alistikfaari istikfaartana badiya dumarow fa innii maxaa yeele anigu ra'aytu kunna waxaan idin arkaa akara ahli nnaari ahlunaarka kuwa ugu badan inaad tihi qaalat imra'atun minhuna haweeney ka mid ah waxay tihi maa lanaa maxaa noo sugnaaday oo akara ahli naari ahlunaarka aan ugu badan aanu ku noqonnay kuwa ahlunaarka ugu badan ilaa rasuulkana sala allahu alay wasalam jannadiiyo naartaba waa la tusee garo qaala wuxuu ihi tughirna waxaa badisaan allacna nacdashaa badisaan dumarka xanta iyo xaasidnimada iyo cayda iyo hadallada waxa weeye xunbaa aad iyo aada ugu badan kuwaas wada dhinac fadhiya wada jaarka ah ee meel wax ku wada iibinaya ee wada meelahaasa in badan baad arkaysaa iyagoo waxa weeye isku daldalaayo waxaan wanaagsanayn ilaahay waa inay ka cabsadaan oo iska ilaaliyaan dumarku arrinkaa nacdashaa badisaan mu'minkuna qofka nacdasha badan maaha wa takfurna waxaa ka gaalowdaan alcashiira zawjkana waa ka gaalowdaan alcashiira waxaa looga jeedaa yani kan idinla noole dee ninkiina ah isagana waa dafirtaan nicmada iyo biilka iyo galladu idin galo xadiidkii kale waa kii sheegaya haddaad sanadkao dhan midkood u samafasho oo ay maalin wax yar kaa aragto weligaaba khayrkaa maanaan rag bay odhanaysa oo wax yaroo aragtaybaa wax alla wixii ixsaan iyo gallad loo galay ay ku baabiinaysa maa ra'aytu manaan arag baa rasuulku uhi min naaqisaati caqlin wa diin kuwa ka caqli iyo diin nuqsaansan oo aqlaba ka kaga qaalibnimo badan ka qaalibnimo badan haddana lidii lubbin ha mid maskax iyo caqli u saaxiiba minkuna midkiin kuwa idinka caqli iyo diin naaqusaysan oo haddana ninka caqligale ka kaxayn ogoo kaga maaragtay adkaan og maan arag midkiin qaalat waxay tidhi maa nuqsaanu lcaqli wadiin nuqsaanta caqliga iyo diinta naga haysataa maxay tahy qaala wuxuu ihi shahaadatu imra'atayni laba dumara markhaatigood bishahaadati rajulin nin markhaatigiibuu dhigmaa waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaai an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa ragga had iyo jeer way ka ilow dhowyin la maskaxna maaha ragga moogta laakiin waxbay isxasuusiyaanoo markay dhowr iyagoo a shayga qabsadaan mid baa sheegaysao ta kale markaa xasuusan weydo way xasuusinaysaa maalintii sidaa ahayd miyaanad garanayn markaas haa odhanaysa oy xasuusanaysaa maa nuqsaanu alcaqli waddiin shahaadatu imra'atayni bishahaadati rajul wa tamkuthu alayaama maalmana way nagaataa laa tusalli iyadoon tukanahayn rawahu muslim oo dee marka dhiiggii uu ku yimaado caadadii waa tanaan maalmo waxa weeye tukanahaynoo halkaana cibaadadeeda ku yaraanayso oo ee cibaadadoo yaraataana waa nuqsaanuddiin weeye marka calaa kulli xaal dumarkiina rasuulku wuxuu faray istikfaarta iyo sadaqadda inay ku dadaalaan oo xumaantaa ka dhacaysa iyo waxyaabahaasi ay ku kabaan dadkoo dhammina istikfaarta waa inay ku dadaalaan ilaahay waa in dembi dhaafka la weydiisto ilaahay waa in la ysu dhuldhigo ilaahay jalla wacalaa ee qaladka faraha badan aynu ka gelayno waa in loo qirto inuu markaa inaga dhaafana la weydiisto baabu bayaani maa acadda allahu tacaala lilmu'miniina fi ljanna wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo ilaahay wuxuu jannada ugu diyaariyey dadka mu'miniinta ah qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi ina almuttaqiina dadka muttaqiinta ahi fii jannaatin beeray ku sugan yihiin iyo wa cuyuunin ilo udkhuluuhaa gala ayaa lagu odhanayaa bisalaami nabadgelyo ku gala aaminiina idinkoo aamina wanazacnaa waxaanu ka siibnay maa fii suduurihim laabahooda wixii ku jiray oo min khillin cadaawad iyo uurxumo ahaaday ikhwaanan xaalaa yihiin kuwo walaalo ah oo calaa suruurin sariire ku sugan oo mutaqaabiliina isa soo qaabilsan oo iska soo horjeeda laa yamasuhum taaban maayo fiihaa jannada dhexdeeda ku taaban maayo nasabun daal wamaa hum minhaa bimukhrajiina manay ahaanin kuwo laga soo saaraayo oo cidi ka soo bixin mayso wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaa cibaadi addoommahaygi ow laa khawfun baqa calaykum korkiinna ma ahaanin alyowma maanta walaa antum taxsanuuna mana murugoonaysaan kuwa weeye addoommahaasi aladiina kuwa weeye aamanuu biaayaatina aayaadka iyaga rumeeyey wa kaanuu muslimiina kuwo hoggaansana ahday udkhululjannata jannada galaa lagu odhanayaa antum idinka iyo wa aswaajukum xaasaskiinuba tuxbaruuna xaala laydinkaga farxinaayo oo halkaasi markaa laydinku casuumayo ay tusaruuna wa tukramuun yutaafu calayhim waxaa lagula wareegayaa oo inamo qurqurux badani ay kula wareegayaan bisixaafin xeedhyo min dahabin dahab ka samaysan iyo wa akwaabin koobab iyaguna dahab ka samaysan wa fiihaa jannada dhexdeeda waxa yaalla maa wax kasta oo tashtahiihi l anfusu nafuhu ay jeclaystaan wa taladu lacyunu indhuhuna marka ay ku doogmacaansadaan wax kasta oo naftu ay jeclaysato iyo wax kasta oo indhuhu ay ku doogsadaan sida waxa weeye guryaha iyo midabada quruxda badan iyo cagaarka iyo wax kastaaba jannada wuu yaallaa wa antum idinkuna fiihaa dhexdeeda khaaliduuna waa ku waaraysaan haddaad tihiin ahlu jannaha in nicmadaa aadkiiyo aadka weyn ay ku waaraan oo laydhaa nicmada intaa la-eg iyo mulkigaa cajiibka ah weliba weligiin waa haysanaysaan ayaa iyaduna kaba sii cajo badan wa tilka taasi aljannatu jannada weeye alatii taasoo urihtumuuha laydinku dhaxal siiyey bimaa kuntum tacmaluuna waxaad samaynayseen sababtiinna ay bisababi camalikum lakum waxaa ku leedihiin fiihaa dhexdeeda faakihatun qudaar kahiiratun fara badan oo minhaa iyada xaggeeda taakuluuna wax ka cunaysaan marka jannadaasi camalkii wanaagsanaa ee ku dadaalayseen sababteeda ku gasheen marka iimaanka iyo camalka saalixa ahi ma gooyaan jannada oo sida lacagtu ay alaabta u goysa uma gooyaan ha yeeshee sabab bay u yihiin oo qofkaan sababtaa la imani geli maayo jannadii wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yidhi ina almuttaqiina dadka muttaqiinta ahi fii maqaamin meel bay ku sugan yihiin amiinin aamina fii jannaatin bay ku sugan yihiin iyo wa cuyun yalbasuuna waxay xidhanayaan min sundusin sundus iyo wa istabraqin istabraq mutaqaabiliina xaalaa yihiin kuwa isa soo qaabilsan sunduska iyo istabraquna waa laba ka mid ah laba noocoo xariirta ka mida weeye markaa sunduskuna waa xariirta jilicsan baa laydhaha istabraqna ta adag ee qaradale kadaalika sidaas weeye wasawajnaahum waxaanaanu u guurinay bixuurin ceen dumar indha waxa weeyaan maaragtay waaweyn oo indha cadcad indha cadcad oo indha waaweyn oo xuur waa jamcu xawraa xawraaguna waa min alxawar oo waa caddaanta weeye waay ciinna waa jamcu caynaay oo waa ti indhoweynidii weeye markaa dumar indhahooduna marka ay aada u cadcad yihiin inta cadi inta madoobina aada u madowdahay aadna u indha waaweyn na waanu u guurinay waa fii gaayati alxusni markaa quruxda waa halkii ugu sarraysay dumarku marka ay sidaa yihiin yadcuuna fiiha bikulli faakihatin aaminiina yadcuuna waxay ku dalbanayaan fiihaa jannada dhexdeeda bikulli faakihatin qudaar kasta aaminiina iyagoo aamina laa yaduuquuna ku dhadhamin maayaan fiihaa dhexdeeda almowta geerina ila almowtata aluulaa geeridii hore mooyaane yacnii geeridii hore adduunyada ay ku soo dhinteen ay jannada ku soo galeen mooyaane mid dambe ma jirto wawaqaahum alla wuxuu ka ilaaliyey cadaaba aljaxiim cadaabka jaxiimana waa ka ilaaliyey fadlan min rabbik fadli rabbigaa ka ahaaday dartii iyadoo arrinkaasi waa hadda fadli xagga rabbigaa ka yimi dalika huwa alfawzu alcadiim wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina alabraara dadka wanaagsani la fii naciimi nicma ayay ku sugan yihiin cala alaraa'iki sariira dushooda ayay yanduruuna ka soo eegayaan wax kasta oo markaa ilaahay jalla wacalaa uu oggolaada inay eegaan waxyaabaha eegayaan waxaa ka mid ah nicmada ilaahay uu siiyey iyo qiimahooda iyo mulkigooda waxaa ka mid ah ahlu naarka qudhoodii oo la cadaabayo waxaa ka mid ah ilaahay jalla wacalaana way eegayaan tacrifu fii wujuuhihim nadrata naciimi tacrifu waxaad ka garanaysaa fii wujuuhihim wejiyadooda ahlujannaha nadrata naciimi dhalaalka nicmaysiga ay bahjata tanacum ee nicmaysiga ay nicmaysteen dhalaalkiisa iyo welwelkiisa aad wejiyadooda ka arkaysa qofkuna had iyo jeer markuu ladnaysta iyo markuu dhiban yahay dee isku weji ma aha yusqawna waxaa laga waraabinayaa min raxiiqin sharaab baa laga waraabinayaa oo makhtuumin la daboolay la xidhay raxiiq markaa waa khamri saafiya laga waraabinaya makhtuum la xidhayoo cid iyaga ka horaysa aanay furahayn kaasoo khitaamuhu lingixiisu miskun miski uu yahay lingixiisa waxa lagu lingaxay ee afkiisa lagu adkeeyena waa miski weeye xadhig iyo wax kale iyo toona ma aha waxaa kaloo loo fasiray khitaamuhu miskun inta u dambaysaana waa miski macnii aakhiru sharba inta u dambaysaana waxa weeye waa miski wa fii daalika arrinkaasi falyatanaafas ha u baratamaano ha u tartamaan almutanaafisuuna kuwa tartamaya kuwa tartamaya arrinkaa ha u tartamaan wa misaajuhu waxa lagu barxaynaa min tasniimin waa il weeye waa sharaab il markaa ka ahaaday caynan il yani tasniimkaasi sharaab ka ahaaday oo il sara ah ayaa markaa waxa weeye loogu barxaya loogu daraya caynan il weeye yashrabu biha ay ka cabayaan almuqarabuuna dadka la dhoweeyey ay ka cabayaan marka shariba had iyo jeer ba'da kuma gudbo sidaa awgeed bay idhahdeen ficil macno kalu dhan ayuu dhansan yahay yashrabu biha almuqarabuuna ay ka cokonaanayaan dadka la dhoweey ama yaltadu biha almuqarabuun walaayaatu fi lbaabi kahiiratu macluuma aayaadka jannada sifaynaya ahlujannaha ka warramaya nicmooyinka yaalla ka warramaya aada iyo aad bay qur-aanka kariimkaa ugu badan yihiin qofkii macnaha qur-aanka fahmaya qur-aankana akhriyaana taa wuu arkaya jacalana allahu min ahliha وعn jاaبiri رضي الله عنه qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم yأkل أهل الجنةi أهلجنhu waxbay ku cunayaan فيiha جannada dhexdeeday wax ku cunayaan وyشhربuna waxna way ku cabayaan وlaa yتغوطuuna ma saxroonayaan وalaa ymتakhiطuuna ma siinsanayaan وalaa yabuluuna ma kaajayaan ولaakiن ha yeeshee طacاamuهuم cuntadooda daka kaasi jushaء waa daaco ka rashxi الmiski sida waxa weeyaan haddii alaba kuu roon yahay dhididka miskiga oo kale ah yulhamuuna jushaagu waa daacada oo cuntadii ay cunayeen daaco udgoonun bay markaa kaga soo baxaysaa oo kaga tegaysa yulhamuuna waxaa lagu ilhaaminayaa atasbiixa tasbiixda ayaa lagu ilhaaminayaa iyo wa takbiira takbiirta kamaa yulhamuuna nafasa sida neefsiga loogu ilhaaminaya rawaahu muslim oo waa iska tasbiixsanayaanoo way iska takbiiranayaanoo arrintaasina wax maaragtay arrin ay iyagu isu dirayaan ama dhib ku haysay mashaqiyo tacab ma ahae sidaa neefta oo kale ayaa loogu ilhaaminayaa وعan abi hurayrata radي الlahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaala allahu tacaala alla wuxu uhi acdadtu waxaan u diyaariyey lcibaadiya الصaalixiina addoommahayga wanaagsan maa laa caynu ra'at waxaanay ila arag walaa udunun samicad dhegina aanay maqalba walaa khaطra calىa qalbi basharin qalbi basharna aan ku soo dhicin waqra'uu akhriya in shiئtum haddaad doontaan falaa taclamu ma oga nafsu nafina maa ukfiya lahum waxa loo qariyay oo min qurati acyunina doogsi ahaaday jazaan bima kaanuu yacmaluun waa abaalmarin waxay samaynayeen dartii lagu abaalmariy muttafaqun calayhi xadiidkaasina waa xadiidu lqudsi la yaab la weeye marka waxyaabahan aynu magacyadooda maqalla ee jannada laynoogu sheegay adduunyadana yaalla xagga magacyadunbay ka midaysayiina xaqii caqiiqada kama midaysna waxa ilaahay jannada uu ku diyaariye waa wax ka weyn waxa qalbigeennu fahmi karo ama waxa weeye uu ku soo dhiciba karaa sideedaba waxaa la idhaahdaa haddii la idhaha ciddaasi cid bay casuumaysaa casuumaddu waa bixasabi cidda qabanaysa oo dee dadka qof iska miskiina amaan wax badan haynin markuu casuumayo iyo qof maaragta maalqabeena ama waxa weeye iska derajo leha ama markuu dee casuumayo dadka agtooda sida la yaqaano way u kala duwan yihin maxaad u malaynaysaa cidda uu casuumayo rabu lcizati jala jalaaluh rabu samaawaati walard aladi biyadihi kulu shay aladi lahu malakuutu samaawaati walard wa huwa yujiiru walaa yujaar cidduu casuumayo maxaad u malaynaysa وanhu ay وعn abi hurayraةa qaala qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslm أwlu zumrati kooxda ugu horeysa yadkhuluuna اljannata jannada gelaya calىa suurati اlqamari صifada qamarka ayay markaa ku sugan yihiin leylaة اlbadri oo habeen afar iyo tobnaad jooga cadda needhiye ah sida u warwarayaan ay u dhalaalayaan ay u quruxsan yihin marka laega calىa suurati اlqamari ay ilaa sifati اlqamr ثuma aladiina yaluunahum haddana kuwa kusii xiga calىa ashadi kowkabin ay calىa suurati ashadi kowkabin duriyin fi samaa'i idaa'atan iyaguna waxay ku sugan yihiin suurada ashaddi kowkabin xidiga ugu daran ee duriyin iftiimaya fi samaa'i samada ka dhalaalaya idaa'atan xagga iftiinka xagga iftiinka xidiga ugu iftiinka badan ee xidigu way kala nuur badan yihiin oo way kala iftiin wen yihin soo maha xidiga samada ka werwarhaya ee ugu iftiinka badan bay la mid yihiin kooxda ku xigtaana marka sida loo kala dambeeyo ayaa waxa weeye loo kala nuur hooseeya mid kastoo ahlujannaha ka midina nuur wuu haystaa laa yabuuluuna kaaji maayaan walaa yataqawatuuna saxaroon maayaan walaa yatfuluuna candhuufna tufi maayaan walaa yatfuluun walaa yamtakhituuna siinsan maayaan amshaatuhum garhfeedhahooduna addahabu dahab weeye garhfeedhahay xataa ku shallaysanayaan baa dahaba baa lagu yidhi wa rashcuhum dhididkooduna almisku weeye waa miski cadarka aadka udgoon wamajaamiruhum dabqaadadooduna aluluwatu haa aluluwatu cuudka weeye uu fasiro cuudu tayb buuri weeye aluluwa iyo alaluwa hamsaha in la kor dhigo iyo in la godo labadu way bannaantay laamkii laamku wuu godan yahay wowguna wuu shadan yahay dabqaadadaa xataa ay dabka iyo waxa weeye waxaa lagu rito ayaa uluwadaasa cuudkaas aswaajuhum xaasaskooduna alxuuru lciinu xuura alcayn weeye calaa khalqi rajulin waaxidin nin keliya abuurkii bay ku sugan yihiin calaa suurati abiihim aadama aabahood aadam suuradiisii bay ku sugan yihiin situuna diraacan oo ah markaa lixdan dhudhun oo fi samaa'i xagga sara ah lixdan dhudhun buu sara u leegaa muttafaqun calayhi marka akhlaaqdooduna waa nin keliya akhlaaqdii iyo dhaqankoodu waxa weeyaan khalqigood iyo aboorkooduna waxa weeye waa qof keliya khalqigii oo kale wa fii riwaayati lilbukhaariyi riwaayad kale oo bukhaariga u sugnadiy wa muslimin waxay hadaaniyatuhum weelkoodu fiihaa dhexdeeda addahabu dahab weeye wa rashxuhum lmisku walikuli waaxidin minhum mid kastoo ka mid ahlujannaana waxaa u sugnaaday zawjataani laba xaas oo yuraa la arkayo mukhusuuqihima haa dhuuxa dhudhumadooda waxaa laga arkayaa kubabkooda dhuuxeeda waxaa laga arkayaa min waraa'i laxmi hilibka dabadiisa min alxusni qurux daraaddeed ya yani marka kubkooda saa loo eega dhuuxa hoosta ka jira lugta dhexda kaga jira ayaa halkaa la arkaya quraarad saafiya imika markaad biyo ku shubto ama caana ku subto miyay qarisaa ya halkaasaad ka arkaysaa waxa ku jira soo maaha malabka iyo waxa ku jira ya qurux darteed baa waxaa ku jira dhuuxooda halkaa laga arkaya wey laa ikhtilaafa baynahum iskhilaaf dhexdooda mu ahaanin walaa tabaaquda isu cadhoodna ma ahaanin quluubuhum quluubtoodu qalbu rajulin waaxidin nin keliya qalbiga oo kale weeye yusabixuuna allaha bukratan wacashiyan ilaahay bay u tasbiixsanayaan gelin hor iyo mid dambaba qowluhu calaa khalqi rajulin waaxidin rawaahu bacduhum bifatxi lkhaa'i wa iskaani laami khalqi bay qaar wariyeen wa bacduhum bidamihima qaarkoodna damiheeday wariyeen khuluqu rajulin wa kilaahumaa saxiixun labaduba waa sax markaa haddii laydhaa calaa khuluqi rajulin nin keliya akhlaaqdii bay leeyihin bay noqonaysa haddii laydhaa calaa khalqi rajulina nin keliya abuurkii iyo suuradii iyo bidhaantii bay leeyihin bay noqonaysa wa can ilmugiirata bni shucbata radia allaahu canhu wa can ilmugiirata bni shucbata radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama qaala sa'ala muusa sala allahu alayhi wasalama rabbahu nebi muuse rabbigii weydiiye maa adnaa ahli ljannati mansilatan muxuu yahay ahlujanna ka ugu mansilo hooseeya qaala wuxu uhi huwa rajulu nin weey yeji u imanaya bacdamaa udkhila ahluljannati aljanna ahlujannaha jannada marka la geliye dabadeed fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanaya udkhul iljannata jannada gal fayaquulu wuxuu odhanaya ay rabbi aya rabbi rabbigayow kayfa sidee baan u gala waqad nasala annaasu manaasilahum iyagoo dadku manaasishoodii degey wa akhaduu qaatay akhadaatihim qaadashooyinkoodii meelihii ay markaa loogu talageliya wixii la siinayena kala qaatay fayuqaalu lahu waxaa lagu odhanaya atardaa raallima ku tahay an yakuuna laka inuu kuu sugnaaday milu mulkin malikin mithlu mulki malikin min muluki dunyaa boqor ka mida boqorradii adduunyada mulkigii oo kale hantidii oo kale inaad yeelato ma ku raalli noqonaysaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa radiitu raalli baa noqday rabbi ya rabbi rabbigayow fa yaquulu wuxuu ilaahay odhanayaa laka daalika kaasaad leedahay iyo wamiluhu iyo wamiluhu wamiluhu wamiluhu mid lamida iyo mid lamida iyo mid lamida iyo mid lamida fa yaquulu wuxuu odhanayaa fi lkhaamisati marshanaadka radiitu rabbi rabbigayow raalli baa noqdo fa yaquulu wuxuu odhanaya haadaa laka kaasi ayaad leedahay iyo wacashratu amhaalihi toban lamida toban laabkii walaka waxaad leedahay mashtahat nafsuka naftaadu waxay jeclaysato oo waladad caynuka ishaadu ay macaansato fayaquulu wuxuu odhanayaa radiitu rabbi rabbigayow raalli baa noqday qaala rabbi qaala wuxuu odhanayaa rabbi ya rabbi rabbigayow qaala wuxuu lay muuse calayhi salaam rabbi ya rabbi rabbigayow fa aclaahu mansilatan ka ugu darajo sarreeyana ka waran qaala wuxuu uhi ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weey aradtu aan doonay macnii inaad i weydiiso kharasto waxaan ku beeray karaamatahum karaamadooda iyo casuumadooda biyadii gacantayda wakhatamtu calayha gacantaydaanaan ku xidhay falam tara caynun ili may arag walam tasmac udunun dhegina may maqal walam yakhtur calaa qalbi basharin qalbi basharna kumuu soo dhicin rawaahu muslim wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam inii anigu la aclamu waan ogsoomahay aakhira ahli nnaar ahlu naarka ka ugu dambeeya khuruujan minha xagga ka soo bixista uu ka soo baxaayo wa aakhira ahli ljannati dukhuulan iljanna iyo ahlujanna ka ugu dambeeyo xagga gelista jannada uu gelayo rajulu nin weeye yakhruju min annaari naarta ka soo baxaya xabwan gurguurasha kaga soo baxaya fa yaquulu allahu caza wajala lahu ilaahay baa ku odhanaya idhab tago fadkhul iljannata jannada gal fayaatiiha wuu imanayaa fa yukhayalu ilayhi waxa la moodsiinaya annaha malaa inay buuxdo fayarjicu wuu noqonayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow waja'tuhaa waxaan helay malaa iyadoo buuxda yquل الlه عزa وجل lh idhب fاdkل الجنة فyأتiiha fykhayل إlyhi أنha mlا فyrجic fayqul ya رbi وجdتha mlا fayqul الlه عزa وجل lh idhب fاdkل الجنة faإna laka waxaad leedahay miثl اdunya addunyadoo kale وcaشhaرaةa أمثاaliha iyo toban la mid ah aw ina laka ama waxaad leedahay miثla caشhaرaةi أمثاaل اdunya addunyada toban la midaad leedahay marka waxay ku kala duwan yihiin awdaas waa shakun min raawiye ta horena waxay noqonaysaa adduunyada iyo toban lamidaad leedahay koob iyo toban bay noqonaysaa cadadka dambena toban buu noqonaya adduunyada toban lamidaad leedahay macnii toban buu noqonaya cadadka dambe intaasay ku kala duwan yihin fa yaquulu wuxuu odhanayaa taskharu bi miyaad igu dheeldheelaysaa wa tadxaku bi ama miyaad igu qoslaysaa wa anta almeliku adigoo boqorkii ah wuxuu moodayaa markaa inuu waxa weeye ku dheeldheelaya saasuu moodaya subxaanahu watacaala saasuu waxa weeyaan markaa moodaya manase aha qaala wuxuu ihi falaqad ra'aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam oo daxika qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduhu gowsihiisi wa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda rasuulku salى اllahu alيه wasalam dalika kaasi adnaa ahli اljannati manzila ahlu jannaha waa ka ugu darajo hooseeya mutafaqu calayh ka ugu darajada sarreeya maxaad u malaynaysaa ilan way kala darajo sarreeyan walaakhiratu akbaru darajaati akbaru tafdiila wacan abi muusa radia allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi ina lilmumini muuminku wuxuu ku leeyahay fi ljannati jannada dhexdeeda oo ugu sugan la khaymatan taandho min luluin min lulu'atin luul ka samaysan dheeman ka samaysan waaxidatin keliya oo mujawafatin xordan duuluhaa dherarkeedu fi samaayo xagga sare ay u dheer tahay situuna miilan waa lixdan miil weeye lixdan mayl oo mayl waliba kilomitr iyo dheeraadu yahay maxaad malaynaysa ya mayl waliba kilomitr iyo dheeraadu yahay oo isagaa sheekhu sheegi doona miilku intuu yahay lilmumini muminka waxa ugu sugan fiihaa taandhadaa dhexdeeda ahluuna ehelo yatuufu calayhim lmuminu qofka muminkii wuu ku wareegaya falaa yaraa bacduhum bacdan barhkoodna barhka kala arki maayo kolba qaar meel ugu tegaya saasuu ugu wareegaya mutafaqun calayhi almiilu sitatu aalaafi diraacin waa lix waxa weeye lix kun oo diraaca mar dhudhun weeye sitatu aalaafi diraac waa mastaafo waxa weeye aada u fog marka waayahay وعن أbي سacيidi الkhdriي رadي الlه عnه عن النaبي slى الlه عlيه وsلم qاala ina fi اljannati jannada waxaa ku taala la sharjaratangeed yasiiru uu soconayo alraakibu ka wax fuushan ka fuushan aljawaada faraska almudamara la gaajaysiiyey ee asariica orodka badani miئata sanaةi boqol sano u soconayo oo maa yaqطacuhaa haddana aanu jarahayn mutafaq عalayh oona macni dhaafahayn ilaahaygi waa ka yidhi waظilin mamduud soo qur-aanku maydaan rag wailin he mamduud iyo har markaa la fidiyo aad iyo aad u weyn aljawaada waa faraska almudamara haddii aa laba kuu roon yahay waxoogay la caateeyey oo sida dee loo tadmiiriyaa waa macruuf oo inaga kutubta fiqiga iyo meelaha ku aragnay oo waxaa la samayn jiray faraska marka la doonaya inuu aada u dheereeyo marka hore waa la daajinayaa baad iyo wax la mida iyo biyo iyo waxbaa laga dherginayaa markaasuu baruuraysanaya markuu baruuraystuu naaxo ayaa dabadeetana n meel baa la gelinayaa guri heeriye iyo waxna dushaa laga saarayaa ya biyaha iyo waxa weeye cuntadana waa lagu yaraynayaa markaasuu dee dhididayaa soo ma aragtid markaasuu he ayuu dhididayaa cuntada iyo wixiina waa laga yaraynayaa markaasaa dabadeetana wuu xoogay boggiisii uu haddii laba kuray soo ururayaa markaasaa jirhk hilibkii faraha badnaa iyo baruurtii iyo wixiina ka kala dhacayaan markaasuu soohmaya soo ma aragtid soohanu markaa waxa weeye noqonaya markaasaa dabadeetna jihaadka iyo safarka iyo marka loogu talagalay lagu sii deynaya kolkaasuu sidaa u sii deynaya garo oona orodka waxa weeye wax ku gaadhayaa jirin wa rawayaahu waxa wariyey xadiidka fi صaxiixayni bay ku weriyeen ayda noqoda min riwaayati abi hurayrata radia allahu canhu isagoo qaala wuxu uhi yasiiru raakibu yasiiru wuxuu soconayaa raakibuka wax fuushani fii dili harhkeeda miata sanatin ma yaqطacuha wa canhu ay wa can abi hurayrata can inabiy salى allahu alayhi wasalama qaala ina ahla اljannati ahluljannuhu la yataraa'awna mise can abi saciid dheh soo maha wa canhu ay wa can abi saciidi alkhudri radia allahu canhu qaala ina ahla اljannati ahluljannuhu layataraa'awna waxay istusayaan ahla algurafi dadka markaa guryaha dhaadheer ku jira min fawqihim xaggooda saraa kamaa tataraa'awna si a isu tusaysaan alkawkaba isu tustaan xidiga aduriya dhalaalaya alkhaabira ku tegay fil ufuqi jihada ku libdhay meel sare ka dhalaalaya jihadaasoo min almashriqi ah xagga cadceed ka soo baxa aw ilmaqribi ama xagga cadceed u dhaca litafaaduli maa baynahum kala fadilnaanta iyo kala dheeraanta waxa dhexdooda ahay uu kala maaragtay dheeraadka leeyahay darteed ilaahay baa yihi walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila sidaa adduunyada loo kala duwan yahay ee dadku ay ugu qaybsamaan qof guri dheer ku jira iyo mid waxa weeye bac yar iska buulbuusho iska yabyabtay mid hanti badan haystiyo midaan midhba haynin ee loo kala duwan yahay si ka daran ba aakhirana loo kala markaa waxa weeye hanti badan yahay oo loogu kala sarreeya jannada iyadoo janno la wada galay baan haddana laisu dhoweyn qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow tilka manaazilu alambiyaa taasi waa guryaha ambiyada laa yabluquhaa hayruhum kayrkoodna gaarhi maayo qaala wuxuu ihi balaaha waladii nafsii biyadihi rijaalun rag baa gaadhaya aamanuu bilahi ilaahay rumeeyey sadaquu lmursaliina rusunshtare rumeeyey oo ka mid a atbaacda ambiyada ayaa gaadhaya halkaasoo dee dadaalay muttafaqun calayhi wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laqaabu qawsin fi ljanna qaansa qadarkeed weliba qaansadoo dhan maahe waa qeybteed qadarkeed oo fi ljannati jannada ku sugan ayaa khayrun ka khayr badan mima tatlucu calayhi shamso wax alla waxay cadceeddu u soo baxdo aw taqrubu ama ay u dhacdo muttafaqun calayhi wax alla waxa ay cadceeddu usoo baxdo ama adduunyada maarata udhacda adduunyada korkeeda yaalla in yaroo markaa waxa weeye qaansada qadarkeeda la dhigaa ka wanaagsan oo ka khayr badan xadiidkana muttafaqun calayhi buu ihi laakiin bukhaariun baa wariyey baa muxaqiq odhanaya وعn أنس رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل إنa في الجنة جannada waxaa ku sugan suuqan suuq yأتuunaha way imanayaan kula جumucaةi جimco kaste markaa suuqaa dee way isugu imanayaan oo haddii alaba kure way ku kulmayaan fatahubu riixu الshamaali riixdii waxa weeye shamaalkaasoo dhacaysa riixu shamaal waxay odhan jireen dabayshii ka soo dhici jirtay dubol kacba kacbada xaggeedaa dambe xagga waqooyi ka xigtee shaam iyo xagga ah marka waxaa la idhaahdaa had iyo jeer carabtuna way yaqaaneenoo roobka iyo daruuraha iyo waxbay soo kicin jirto roob iyo waxbaa ka iman jiray oo halkaa waxa weeyaan maaragtay saasay ku baraaru jireen oo way jeclaayeen fataxhu waxay ku saydhaysaa fii wujuuhihim wejiyadooda iyo wa hiyaabihim dharkooda ayay waxsaa ugu saydhaysa fayasdaaduuna waxay kororsanayaan xusnan qurux iyo wa jamaalan jamaal fayarjicuuna waxay u noqonayaan ilaa ahlihim waqad isdaaduu iyagoo iyaguna kororsaday xusnan wa jamaalan fayaquulu lahum ahluhum ehelkoodii baa ku odhanaya wallahi laqad isdadtum xusnan wa jamaalan intii anaga maqnaydeen waxaad soo kororsateen qurux iyo jamaal fayaquuluuna iyaguna waxay odhanaya wa antum idinkuna wallahi ilaahay baanu ku dhaaranay laqad isdadtum waxaa kororsateen bacdanaa dabadayada xusnan wa jamaalan rawahu muslim wa can sahl bni sacdin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina ahla aljannati ahluljannahu layataraa'awna waxay istusayaan algurafa algurafa fooqyada fi ljannati jannada ku yaala kama tataraa'awna saa isu tustaan alkawkaba xidiga fi samaa'i samada ku yaala muttafaqun calayhi wa canhu ay wa can sahlin radia allahu canhu qaala shahidtu min annabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga xaggiisa waxaan ka xaadiray majlisan gole wasafa fiihi ljannata jannada uu ku sifeeyey xata intahaa ilaa uu waxa weeyaan maaragtay dhameeyey uma qaala dabadeeta wuxuu ihi fii aakhiri xadiidihi xadiidkiisa aakhirkiisii fiiha jannada waxa yaala maa laa caynu ra'at walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi bashar uma qara'a wuxuu akhriyay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici ilaa qowlihi tacaala la gaadhaayo falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyunin rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey markaa sida muxaqiqu sheegayo bukhaari abi hurayru ka wariyey muslimna wuu wariyey laakiin xadiidkan maaragtay sahl ibnu sacad sheekhu halkan uu ku sheegay isaga muslimun baa wariyey min xadiidi sahl ibnu sacad isagoo ah muslimun baa wariyey وعn أbي سacيidi وأbي هurيرaةa رaضي الله عnهma أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qaala wuxu uhi yunaadii waxa dhawaaqaya munaadin mid dhawaaqa wuxuu ku dhawaaqaya ina lakum waxaa leediin ahlujanow an tasixuu inaa caafimaad qabtaanoo falaa tasqamuu abadan weligiina idaan bukoonin wa ina lakum waxaa leediin an taxyu an taxyaw inaa noolaataanoo falaa tamuutuu abadan weligii aydaan dhimanin wa ina lakum waxaa leediin an tashibu inaa markaa dhalin yar ahaataan oo falaa tahramuu abadan weligiina aydin gaboobin wa ina lakum waxaa leedihin an tancamu inaad nicmaysataanoo falaa tabasuu abadan weligiin aydan busaaradsan rawaahu muslim markaa naciimka jannadu waa mid joogtaa weeyaan oo daa'ima wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi ina adnaa maqcadi axadikum min aljanna ha an yaquula lahu tamana fayatamanaa wayatamanaa fayaquulu lahu hal tamanayta ina adnaa maqcadi axadikum min aljanna meesha macnihii uga hoosaysee midkiinuu jannada ka degaa an yaquula lahu waa inuu ilaahay ku yidhaahda tamanaa wax tamani oo wax maaragtay doon fayatamanaa wuu doonayaa wayatamanaa wuu doonaya wax alla wixii dooni karaba fayaquulu lahu wuxuu ka odhanaya hal tamanayta ma doonta fayaquulu nacam fayaquulu lahu wuxuu ka odhanaya faina laka waxaad leedahay maa tamanayta waxaad didiilaysa ee doonta iyo wa midlahu macahu wax lamid ah oo la jirkiisa ah rawaahu muslim وعn أbي سacيidi الkdرiي رضي الله عnه أنa رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاla wuxu uhi in الlaha عزa وaجل yقulu لأhلi الجنةi أhل الجنة wuxuu ka odhanaya إلى الجنةi أهل الجنة فyقuluuna waxay odhanaya لbyka رbna وسacdayk rabigay oo ku ajiibnay oo markaa وsacdayka ee iscاadan baعda iscاad ayay noqonaysaa ku maqlay oo ku yeelnay wاlkhayru fii yadayka khayrkuna gacmahaagu ku jira وyqulu wuxuu odhanaya hal raditum raalli ma noqoteen وyquluuna waxay odhanaya وma lana laa نrضى maxaanaan raalli u noqonahayn yaa rabbanaa rabbigayow waqad acطaytana iyadoo aadna siitay maa lam tucطi axada min khalqika waxaanad siinin axad khalqigaaga ka mida fayaquulu wuxuu odhanaya alaa ucطiikum yaanaan idin siinahayn afضala min dalika kaa wax ka fadli badan fayaquuluuna waxay odhanayaan waayu shayin shaygiiba afdalu min dalika kaa ka fadli badan fayaquulu wuxuu odhanaya uxilu calaykum korkiina waxaan ku dejiyey ridwaani raalli ahaanshahayga oo falaa asqaطu calaykum bacdahu abadan dabadii weliga idin cadhoon maayo mutafaqu calayhi اللهma اجعلna min hؤuلاaءi برحمatika ya أرحم الراحiمين اللهma اجعلna min hؤuلاaءi برحمatika ya أرحم الراحiمين وعn جرير بن cabداللahi رضي الله عنه qاla kuna cinda رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay agtiisaanu ahayn فنadra wuxuu eegay ilى الqمر dayaxoo laylaة الbdri habeena afar iyo tobnaad jooga وqاala wuxu uhi inakum idinku satarawna رabكم rabbigiin waa arki doontaan ciyaana sicad kama tarawna sa u argtaan hada الqمر dayax laa tudaamuuna fii ra'yatihi aragtidiisana iskuma celili doontaan mutafq عalayhi raynuu soo maray وعn سhaybi رضي الله عنه أنa رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم سhayb بن sinاn الrumi qاala wuxuu hi idا dkla أهل الجنةi الجنة أهل جano markay جannada galaan rasuulkaa yihi slى الlaه عليه وسلم yqul الlahu ilahy wuxuu odhanaya تbاaraka وتaعالى تuriiduuna ma doonaysaan شhayئan شhay aزiidكم aan idin kordhiyo fayaquuluuna waxay odhanayaan alam تbayid وujuهana wejiyadayada miyaanad cadaynin alam تdkilna الجنةa جannada miyaanadna gelinin وتunajinaa min الnaari naarta miyaanad naga badbaadin faykشhifu الxijaaba xijaabkaa ilaahay isaga faydaya fma ucطuu lama siinin shayan shay axaba ilayhim ay ka jecel yihiin min anadari ilaa rabbihim rabbigoodina eegaan rawaahu muslim taasina waa ziyaadada ilahay yihi liladiina axsanu lxusnaa waa ziyaada marka waxa ugu weyne ahlu jannuhu ku helayaan jannada waa inay rabbigood arkaan oo xijaabka wuu isaga fayday xijaabkana waa xijaabka ilaahay ka sokeeya ahlu sunnuna way sugayaan xijaabka waa xijaabka rasuulku yihi salى اllahu aleyh wasalam xijaabuhu nuur low kashafahu la axraqat subxaatu wajihi man tahaa ilayhi basaruhu man man tahaa ilayhi basaruhu min khalqi waayah markay yidhaahdeen ahlu jannuhu alam tubayid wujuuhanaa waxay taasi tafsiiru tahay hadalka rabbi yidhi yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh wejiyada caddaanaya maalinka waa wejiyada ahlujannaha weeye wejiyada madoobaanayana waa wejiyadee waa wejiyada ahlunaarka weeye marka aragtida rabbina sidaasaa ahlujannaha loogu arsaaqaya وqاaل تaعaaلى waxaa kaloo rabi yihi in الadiina kuwa aamanuu imaanka la yimi وacamiluu sameeya صاalixaati camalada wanaagsan yahdiihim wuu hanuuninaya rabuhum rabbigood biimaanihim bisababi iimaanihim tajri waxaa dareereysa min taxtihim hoostooda alanhaaru webiyaal fi janaati الnaciim oo waxa weeye jannooyinka nicmada ku sugan dacwaahum dalabkooduna fiihaa dhexdeeda subxaanaka allahuma weeye oo mar alla markay u baahdaan inay wax waxa weeye dalbadaan sida lagu fasiray subxaanaka allahuma bay ku dalbanayaan wixiiba waa jaahiso u horyaal wa taxiyatuhum salaamtooduna fiiha jannada dhexdeeda salaam weeye salaantaasay isku salaamayaan wa aakhiru dacwaahum dacwadooda ugu dambaysaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina weeye oo waxaa lagu fasira shaygan marka ay joojiyaan ama joojinayaan ama ay doonayaan laga joojiyo waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bay la imanayaan waayahay aayaddaasaa ugu dambaysa sheekhu haddaba kitaabkii uu khatimaya wuxuu ihi alxamdu lilah mahad oo dhan ilaahay baa iskale aladii allaha soo hadaana nagu hadeeye lihaadakan nagu hanuuniyey wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay haddaanuna hanuuniyeena maanaan hanuunin allahuma salli calaa sayidina muxamedi wacala ali muxamed kama salayta calaa ibraahim wacala ali ibraahim wabaarik calaa muxamedi wacala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahim wacala ali ibraahima inaka xamiidu majiid marka calaa sayidina lafdigaasi siiqooyinka rasuulka loogu saleeyey sala allahu aley wasalama kuma asixin sida bacdu ahlicilmi ay baraarujiyeen marka intaa laga reebo salligan kale asalaatu libraahimiya weeye waana afdalu siyaq siiqooyinka salliga rasuulku u soo arooray ta ugu fadliga badan weeye qaala mualifku mualifuhu mualifkiisii wuxuu yidhi yaxya nawaawiyu annawaawiyu iyo annawaawiyuba waa la odhan karaa gafara allahu lahu allah u dembi dhaafe faraqtu waxaan dhammeeyey minhu isaga ka faaruqay yowma alithnaini raabica cashara shahri ramadaana oo bisha ramadaan afar iyo toban ay ahayd sanata sabciina wa siti miah sanadii lix boqol iyo toddobaatankii hijiriga sanadaa bishii ramadaan afar iyo tobankeedii baan ka faaruqay buu yidhi innaguna waxaynu khatimaynaa caawa oo taariikhdu ay tahay bisha la yidhaahdo rabiicu thaani shan iyo labaatankeedii weeye oo sanaduna ay tahay kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriga masaajidka nakhiil baynu ku khatimaynaa bacda alcishaai ayaynu khatimaynaa oo waafaqsan taariikhda waxa weeye miilaadiga ee la sheego labada kun iyo labaatanka bisha laba iyo tobnaad tobankeedii ayaynu khatimaynaa ilaahay baynu subxaana wa tacaala baryaynaa allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma inaa nasaluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma kfir lana waliwaalidiina walijamiici almuslimiina walmuslimaat alaxyaai minhum walamwaat allahuma inaa nasaluka cilma naafica warisqa طayiba wacamala mutaqabala allahuma اqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macصiyatik wamin alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaa'ib addunya allahuma aticna biasmaacina waabsaarina waquwatina abada ma axyaytana wajcalhu lwaariثa mina wansurna clى man caadaana allahuma ina nasaluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma اغfir lilmuslimiina wاlmuslimaat wاlmuؤminiina wاlmuؤminaat alaxyaai minhm walamwaat برحمتك يا رحم الراحمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته